kusoo dhawaada xubinta wargeysyada waxyaalaha kala duwan markaas qoraansuu ee soo xoliba halkan si toos aad igu dhegeysataan marka laga reeb sabtada iyo xadda dhammaan saaxiibada dhegeystayaasha ku xiran meel walba ay joogaan waxaan leeyahay dhammaantiin subax wanaagsan herodhiyo suban iminka wargeyska ama wargeysyada waxyaalaha kala duwan ee qoreen saakan soo qabta wargeyska the daily nation sidoo kale the standard waxyaalaha markaasi kala duwan ciwaanada markaasi kaga dhiganaya halkan dhegeystayaasha kuloodan qeybaha dambe dhegeystayaasha fursadu siyaasa kastee kusoo kaakicin kuwa barisan maqalka idaacadda waxyaalaha markaasi laasi la dhexmaraya deegaanada tuulooyinka qariyooyinka magaalada iyo weliba kawntiyada markaasi kala duwan dadka ay ku kala nool yihiin iyadoo waqti markaas iminkan siyaasad culus lagu kula jira dhegeystayaal wargeyska halkan saaka waxa uu qorayaa dhegeystayaal aan ku bilaaway dabcan qeybta dambe wargeyska ciwaan halkan uu kaga dhigay ilaa iyo saddex boqol waa saddex iyo saddex boqol konton iyo lix kun oo ayaa markaasi shaqa dalbaday kadib markii guddiga ama shaqaaleysiinta waddanka kuwa loo xilsa waa guddiga markaasi shaqaaleysiinta macalimiinta t s c loo yaqaana dhegeystayaal ma t s c oo teachers service commission waxay markaasi soo shaaciyeen in loo baahan yahay ilaa iyo afar iyo toban kun oo macalimiin slot ah oo markaasi kuwa primariga iyo kuwa secondariga kala duwan markaasi ka kala barayaan laakiin turbadii waxaa soo xareeyey sidoo kalena soo xaroodeen tiro aada u tiro badan oo macalimiin ah gaaraya ilaa iyo saddex boqol konton iyo lix kun oo macalimiin ah oo markaasi doonayeen goobada waa goobaha kala duwan ee dalka in markaasi ay ka qayb galaan waa tii ugu badneed ebit markaasi ay ka qayb galayaasha ama sidoo kale soo dirsha waa soo dirsha waa kuwa markaasi soo dir soo dirsanayaan macluumaadkooda in markaasi guddiga ay shaqaaleysiiyaan ayaa iminkan howl fara badan culeys fara badan u taalla iyadoo shaqala-aan wadanka baahsan ay ka jirto muddooyinkii ugu dambeysay tan iyo markii korona wadanku ka dilaacay laakiin weli waxay markaasi guddiga macalimiinta iyo guddiga markaas u qaabilsan waxbarashada ay sheegeen in ay iminkan aada loogu baahan yahay tiro markaasi macalimiin ah oo markaasi wax ka bari kara guud ahaan wadanka iyo sidoo kale iskuullada markaasi baahyada faraha badan ay ka jiraan weliba gobolka waqooyi bari ee qayb ka ah iminkan tirada markaasi lagu soo darayo iyadoo horaa markaasi guddiga si gooni ah usoo iclaamisay in gobolka waqooyi bari loogu baahan yahay tiro markaas gaarayso kun boqol afar iyo toban waa kun afar boqol adig kun tiro markaasi macalimiin ah gaarayso kuwaasoo la doonaya in ay ka qayb galaan oo weliba kasoo jeeda deegaanada gaarisa wajeer iyo mandheera oo weliba dhalasha ahaan halkaasi kasoo jeeda oo macalimiin kale lasan loo baahnayn laakiin tiradaasi ayaa iminkan ilaa hadda qilqil iyo ku jirta oo tirada rasmiga halkaasi sida guddiga ay sheegayaan aysan kasoo bixin laakiin halkan tiro fara badan ayaa halkan soo dalbanayaan oo tiradaasi dhaafaysa sida markaasi guddiga waxay soo dhedhijiyeen ama guddiga ay soo iminkan soo shaaciyeen ayaa ah afar iyo toban kun oo macalimiin ah oo loo baahan yahay laakiin tirada ayaa markaasi boqol jibaarmatay oo saddex boqol konton iyo lix kun oo macalimiin ah ayaa halkaasi soo dirsaday codsigooda darbaadkooda inay markaasi guddiga qayb ay ka noqdaan goobaha kalena markaasi loo daabulo waxaa halkan markaasi leeyahay dabcan sida halkan wargeeska saaka uu qorayo waxaa laleeyahay iyadoo wadanka iminkan xaalad culus uu ku jiro iyo isqaniin xoogan waxaa leeyahay markaasi waa national crisis waa guud ahaan wadanka xaalada guud ee wadanka waa qaybta markaasi shidaalka ay iminka waxyaalaha kala duwan ee dunida ku dhaqdhaqaaqda ay ka mid tahay horaan ayay ahayd markii dhegeystayaal ama sanada keliya laga jooga markii dowladda ay markaasi ay qoday ama sidoo kale ay ka heshay shidaal dhankaasi countiga turkana laakiin halkan waxaa la qorayaa aw qaninimadii wadanka ayaa halkan lagu qoraya ama kafaa-ideysigii looga baahnaa saliidda markaasi cayriinka halkaasi kasoo laga soo qaada inkastoo laakiin wadanka laga qaado oo wadamo kale markaasi lagu soo sifeeyo ee wadanka awooddaasi tabartaasi uusan lahayn inuu ku sifeeyo halka wargeysku wuxuu qoraya aw ballamadii markaasi weli aan laga gaarin iyadoo loo baahnaa in ay wax badan iminkan ay daboosho sidoo kalena baahida qeyb ee wadanka iskaga dhigto ee qayb ka mid ah sidoo kalena shidaalka hoosdhac xoogan ku imaado iyadoo loo marayo keymaha dabcan waa shidaalka wadanka markaasi laga qodo wadanka markaasi laga soo saaro iyadoo markaasi fuustooyin aada u tiro badan laga soo saaro gobolka dabcan waa qeybta markaasi turkana county taasi ayaa iminkan dowladda qeybteeda ka jirtaa sida horgeyska saaka halkuu ku qorayo waana warbixin markaasi gooni ah special report wax loo yaqaano ay kasoo saareen sida wargeyska boggiisa toddobaad saaka halkan uu ku qorayo wargeyska sidoo kale halkan wuxuu markaasi qorayaa qeybtiisa boggiisa afraad wuxuu leeyahay maxay ka baran karaan cashir ah wadanka srilanka kadib markii tiro markaasi aada u tiro badan lacag ah diimo ah lagu yeeshay wadanka sixir bararkana sare u sii kacay iyo weliba miciishada nolosha wadankaasi heer sare gaartay dadkiiaysan xamiili waayeen ayaa xumarka markaasi qayle iyo dibadbax xoogan ay ku qaadeen ilaa markaasi heer sare uu madaxweyneha halkaasi kaga baxo kaga cararay ilaa wadamo kale imikan uu kusii jeesan yahay baxsad xoogan oo halkaasi kaga baxsaday iyadoo qasriga halkaasi madaxtooyada laga maamulo dadka ay galeen waxaa markaas keliya ka codsanayeen inuu iska casili xilka halka hadda waxaa markaasi dabcan wargeyska saaka boogiisa afraad halkan uu ku sharaxaya isagana leeyahay wuxuu kaga baran karaa wadanka kenya srilanka iyo weliba dadka shacabka dabcan dadaalka iyo dhibaatada iyo culeysyada faraha badan ay ku jireen in markaasi xal u ahaa keliya inay ka qaadaan xilka madaxweynaha halkaasi ay soo doorteen waxaa wargeyska dabcan isaga sidoo kale faahfaahinaya dhibaatada iyo sixirbararka iyo nolosha caadiga dadka iminkan aysan xamili karin iyadoo markaasi haddana loo sii marinayo miranhabaabyo kale kala duwan oo markaas nolosha wax looga bedeli karo iyadoo tii hore wadadii markaas ay sii hayaan in muddo ay kusoo jireen haddaba shacabka iyo kuwaasi maxay ku kala duwan yihiin oo ay markaasi farqi weyn u kala dhexeeya sida wargeyska qaybta boogiisa afraad halkan uu ku qoray wargeyska the standard wargeyska waxaa sidoo kale halkan uu saaka faahfaahin ka bixinaya iyadoo gorow dhegeystayaasha qadadka teleefoonadan u furi doono inkastoo codsi fara badan uu soo kalimaday in waqti fara badan aan siiya dhegeystayaasha si ay markaas uga qayb qaataan suwax wanaagsan goobaha kala duwan deegaanada kala duwan laakiin wargeysada ishaan dulmarinaya dhegeystayaal oo waxyaalaha markaas ugu weyna keliya ayaan dhegeystayaasha usoo qabanaya halkan wargeyska waxa uu qoraya saaka kambeynadiisa oo markaas ay ku kala wadaan sidii dadka shacabka quluubtooda kusoo kala qaadan lahay mise ku hanan lahayeen madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale raila omolo odinga halkan wargeyska wuxuu qoraya saaka wuxuu leeyahay azimiya presidential candidate waa arrinka lagu magacaabo raila odinga oo markaasi ku sugan nairobi isagoo markaasi la socdaan qaar ka mid ah xubnihiisa ee markaasi aadka ugu ule dhanka siyaasadda markaasi uu dhexmarayo socdaalla uu ku kala dhexmarayo qeybaha kala duwan ee xaafadda nairobi halkan wuxuu markaasi dadka shacabka uga dhaadhicinaya isagoo sidoo kale qorshihiisa ajandayaasha dadka ka gadayo sidoo kale kaga dhaadhicinayo usina macnaynayo loona baahan yahay in dadka marka ay u doortaan shaqsiga muhiimka u ah isagoo markaas isku tilmaamayo in markaas waqtigiisa la joogo raila odinga ayaa tilmaamay in dadka markaasi marin habaaminta ku wada dadka shacabka intaasi ay waqti ahayd lagala soo gudbay laakiin hadda xalkeeda keliya iyo weliba tiimkiisa ama asxaabtiisa siyaasadeed uu ku sheegay inay tahay dabcan ololo xoogan oo loogu baahan yahay in markaasi looga bedelo dadka nolosha micishada ay ku jiraan sida markaas hadal ku dhigaye halkan wuxuu sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka fariin uu u diraya waa azimiyo laumoja raila odinga halkan waxaa laleeyahay amasaaka uu qorayaa dabcan wone toona dabcan waxa ula jeedaa bal samee aad aragtide adiga samee aad aragtide dabcan waxaa arki doontaa weji culus waxaa weji culus arki doontaa waa mid markaas aad faraha kaga guban lahayd arrintan haddii mar kale aada isdhaariso anigoo dabcan xilka lagaaga guuleysto waa tii marka yaaweylka ay kugu dhici lahayd waa sida hadalkaas ku yiray madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto farintaasna waxaa u diraya raila odinga wuxuu leeyahay tani ma aha mid markaasi imig aan kugu dulqaadan doono mar kale oo markaasi wadanka buuqi qayli aad ku gelin doonto laakiin waxaan ku tusi doonaa wadada saxda ah oo markaas xaqiiqda oon laga gaban doonin waxaa farintaasi diraya madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo markaas isku malaynayo inuu markaasi uu dabcan aad ugu isku malaynayo in xilka uu qaadanayo laakiin taasi micnaheeda ma aha inuu madaxweyne uu yahay laakiin waxaasoo dhan waxaa kala xugmin doona madaxweyne ku-xigeenka waxaa xugmin doona raalli hada dadka shacabka go-aanka iyo guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c go-aankooda kama dambeys ay soo saari doonaan wargeyska dhinacyada kala duwan ayaa hadallada markaas isku tuurayaan qeybta markaas xubnaha siyaasadda loolanka xoogan u dhexeeyo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale raila odinga hadalkan madaxweyne ku-xigeenka ayaa markaasi uu daba socdaa kadib markii warbixina kala duwan ay soo saaraya amaaftiya cilmi baaris kala duwan ay soo saaraya infotruck iyo sidoo kale tifa ah kuwaasoo sheegaya in iminkan ay ku kala hogaaminayaan gobolo qaar sidoo kalena iminkan hogaanka uu u haya raila odinga haddii markaas maanta doorasho ay dhacdo taasoo asaga iska beeniyey kuna sheegay mid markaasi sal iyo toona raad lahayn oo laga dambeeyo ama shakhsiyaad gooni ay ka dambeeyaan kuwaasoo doonayaan in dadka ay ku maran habaabiyaan sidoo kale ay ku jilciyaan taageerayaasha uu asaga uu wato ama sidoo taageerayaashayda waa sidoo hadalka u dhigaye raila oo dabcan sidoo hadalka u dhigaye madaxweyne ku-xigeenka dabcan inkastoo laakiin tiro markaasi aad u tiro badan ay kala wataan waa tiro markaasi kala badan shacab ay kala wataan oo sidoo kale aysan ay markaasi kala liidanin ayaa haddana tusinaysaa in haddana ay kala sheeganayaan awood xoogan ay ku hogaamin karaan waddanka oo dhinacyada kala duwan kanna wuxuu sheeganayaa in markaas asaga shacbiyadda u wato kanna wuxuu sheeganaya inuu asaga shacbiyadda wato dadka markaasi keliya iminkan ay sugayaan in doorashada la gaaro ee sagaalka bisha soo socotay sideed oo bisha sideedaad ee sagaalkeeda ee markaasi doorashada u dareeraan sida guddiga markaasi doorashooyinka xududaha i e b c ee horaanba ay iclaamisay halkan waa siyaasad markaasi u kala dhexayso raila odinga sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka cid kale oo saddexaysa ma lahan halka kuwa kale markaas yihiin keliya maqaar saar laakiin shakhsiyaadka keliya indhaha lagu kala hayo sidoo kalena ay imikan xooga diiradda ku saarayaan sidii kursigaasi loogu dabcan cid waliba ay salka u saari lahayd waana qeybta markaasi madawaana qeybta markaasi madaxweynenimada dhegeystayaal oo kala wareegi lahayd inkastoo laakiin wargeyska qeybtiisa faahfaahinta uu kasii bixina wuxuu tilmaamaya sheegaya madaxweynaha dalka uhuru kenyatta oo asaga markaasi sheegay in uu keliya shakhsiyaadka shacabka ay taageeraan ama sidoo kale soo saartaan ay markaas uga banayn doono mase u banayn doono taas ula jeedo raila odinga dhegeystayaal dabcan haddii markaasi ruuto uu ku guuleysto maxaa markaasi dhici doonaa wargeyska ayaa saaka faahfaahin halka macluumaad kala duwan ku qoraya soo qabso oo adigana ka akhriso xubnahda ama qeybtada markaas adiga macquulka kaaga ah dhegeystayaal halkan wargeyska sidoo kale markaa fiirino iyadoo xubnaha markaas guddiga doorashooyinka xudaha i e b c imikan iskudubaridkeeda iyo weliba dabcan dhowlatuskeeda kala duwan ee qaabka markaasi u qaban lahayd doorashada ay soo saarayso haddaba guddiga doorashooyinka xudaha i e b c ayaa iminka waxay markaasi leeyahay way rucleyneysaa oo dabcan xoog ay markaa usoo socotaa iyadoo ilaalin doonto qeybaha markaasi lagu ilaaliyo laguna keediyo dabcan codbixiyaasha iyadoo markaasi xarumo ilaa lix kun oo xarumada ay diyaarisay oo lagu kala keedin karo taasoo dhenteenayaasha ama qeybta markaasi qandaraasyada ku bixisay laguna dhiilgareeyay qaab teknolojiyad ah oo ay soo saartay waa smatmatic dhegeystayaal oo ay xaqiiqda kusoo saari doonto qeybaha ay ka dhacayso doorashada matalin center ee jawaabaha rasmiga laga heli doono wilnot bise waxaa dabcan ma noqon doonto mid markaasi real time ah oo wakhtigaasi markaasi soo dhaceyso laakiin qaab dijitaal ahaan ah ayaa markaasi looga ballan qaadaya in ay lagu soo saaro waa dabcan waa ajinsiyada markaasi kala duwan ee qeybaha la socdo oo doorashooyinka dhegeystayaal taasi oo markaasi macluumaadka daatada ee markaasi xubinta qeybta dhexe ee doorashada ay ka dhacayso ama qeybta markaasi wax lagu qabanayo ay heli doonaan dhegeystayaal waqtiyada markaasi kala duwan iyadoo markaas ilaalin doonto fiirin doonto nidaamyada ay kala duwan ilaalin doontona sidoo kale habka oo markaas in badan dhinacyada kala duwan ay ku doodayaan inay doorashada markaas ahaato doorasho hufan oo markaasi ka fog eexsho ka fog ee markaasi isdabamarin ka fog musuq maasuq waxaasoo dhan ee markaasi imkan iska uu doonayaa inuu ka madax banaanado inuu ka madax bannaan u noqdo madaxa markaasi guddiga doorashooyinka xududaha i b c oo fula jabukati sida wargeyska boggiisa tobnaad iyo koob iyo tobnaad saaka uu ku qoray wargeyska the daily nation waad ku mahadsantihiin dhegeystayaal dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka qoybari intaanan markaasi dhegeystayaasha khadka telefoonada siinin eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan wargeyska saaka boggiisa sideedaad halkan wuxuu qorayaa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta wuxuu adeegsaday isticmaalay inuu ku hagaajiyo mise uu ku dhiso wadooyin lacag gaaraysa hal dhibic shan trilyan halkan wargeyska wuxuu markaas isagana warfaxin faahfaahin uu kaga bixinayaa saddex jibaar ayuu markaasi u dulmaray ayaa leeyahay madaxweynihii kasii horeeyey moi kibaki oo adeegsaday ag yar oo markaasi uu ku qiimeeyey ama sidoo kale uu ku dhisay wadooyin aad u tiro badan halka madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu adeegsaday lacag aad u tiro badan oo sidoo kale wadooyin badan uusan ku dhisin sida wargeyska boggiisa sideeda saaka uu ku qorayo saddex jibaarkeeda ayuu dulmaray laleeyahay madaxweynihii ka horeeyey dhegeystayaal lacag aad u tiro badanna ayuu isticmaalay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta keli ah wadooyin oo markaasi lagu dhisay lacaga aad u tiro badan sida wargeyska saaka halka uu ku qorayo waa tahay balqadadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waxaan filaya si wacan oo qurux badan inaad kusoo wada kacdeen iska wana iska wana warqabtaan jaarka cidda xanuunsan cidda markaasi saaka bogto cidda markaasi muraad leh waxaasoo dhan allaha caafiyan lahayn cidda muraadka qabtana waxaan leeyahay muraadkooda macasi aan lahayn rabbi ha siiyo qadka telefoonka u horreeya saakaan siiyo subax wanaagsan soo dhawaan ku salaamaya walaalhu magacaaga halka ku sugan tahay wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu aan ku salaamaya benti shukran
qaylo booq aan maqla magis alle subxaana watacaala ilogu talagalay maadaama aanu banaanka bixin alle subxaana watacaala waxaan ka baryayna abaara anu al naga soo gaadiyo walaal qaali aad baan ugu salaamaya adiga waryaasheeda qaaliga iyo dhegeystayaasha maalwada ujeedsan waxaan idin leeyahay roori idin wacnaas shukran aad baad umaadsan tahay waa maadsan tahay xigaha kale qadka telefoonkaa siinaya star f m soo dhow walaal magacaaga
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
maxamed tawane gaarisa dhikaaburay saaxib maxamed tawane dhekaaburey gaarisa soo dhow saaxib
maasha allah way degan boqolkiiba boqol haye maxaa degan
jawi waa degan jawi amniga waa sugan alxamdulilah haye
markaan dadweynaha sharafta leh waan salaamaya dhammaan xareed cumar gulagura waxaan leeyahay maalinta kuwa anaasta insha allah aadna noolooba guley walaalkay tahay dad maadsan tahay shukran xigaha kale qadka telefoonka star f m hallow
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaaga
magacayga walaal waa cabdiraxmaan cabdiwaxaan jawaa dowlad deegaanka soomaalida etoobiya walaalaan ku salaamayaa ka warar deegaankaas
deegaanka aan ku barya alxamdulilah nabad ayaa lagu waabariysay wax dhibo jir mara alxamdulilah saakay waxa aan kawar qaba iyo waxa aan telefoon u diray alxamdulilah nabad ayaa lagu waabariysay nimca wax dhibo jir mara alxamdulilah aad baad umahadsan tahay shukran
waa ku salaamay yuusuf adiga iyo dhammaan waryaalka stafn aad baad umahadsan tahay waan kaa qaadnay xigaha kale qadka telefoonkaan siinaya star f m soo dhowow subax wanaagsan halo halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa dhaana joogo kamuntay manira dhaqana mandheera ka waran saaka
iyo alxamdulilah dhima jira lasoo kagacay haye Markaas waxaad haalayna magaalada ka jirma alxamdulilah Mhm.
doorashada waxaan wala elaysa nabada loogu riday marka en dugsiyada waa la aaday iskuullada waa la aaday marka star f m dhama wariyaasha kulligooda waan salaamaya aad baad umahadsan tahay dhaqana mandheera xigaha kale qadka soo dhowow walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga magacayga maxamed cabdullaahi barquuqe barquuqa ka waran saaka nabad iyo barwaaqe si ilaahay u talagalay haye hadalhayntan maxaa waaye soomaali maati farsan maxaa layidhi maxaa iska maxaa lasaga faalin yaa farsa maxaa layidhi farsa ishayaan maxaa lasaga faalin haye raila iyo ruuto adeer labaatan beri baa usoo hartay haye
wiliba aabadhiga garna laba nin kama korsayso sax wadanka nabadgelya allah nooga dhiga allah nooga dhiga nabadgelya allah nooga dhiga maalin annaga aad baad umahadsan tahay saaxib shukran star f m soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum subax lamid ah walaal magacaaga maxamuud mukhtaar gaadi walaal mandheera mandheera ka waran saaka maxamuudow walaal intaan ka warqab aad baa loo wacaya haye maxaa hadal haysaan
hadalhaynta ololaha doorashada sidan u soconaya iyo siyaasiyiintu hardan daran ku jira unbaan hadal hayna mandheera aad baad umahadsan tahay saaxib shukran
hay walaal aad buu umahadsan yahay saaxiibkaas mandheera iga soo wacay soo dhow walaal magacaaga
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu abaha nabadda gaarana soo dhow saaka gaarasa ka waran alxamdulilah waan fiican nahay maa insha allah
gaadiyaasha dhammaan waan salaamaya idaacadda shukran bahweynta soomaaliyeed meel kastay ku cababaryeen waan salaamaya dhammaantooda ka waran bulkooj saaka
alla barwaaqa badanaa dhinacan kaga waabarisina gabadhuna wax jira ma ogine aha
Way- nabad baa lagu soo kakacay nabad baa lagu soo kakacay intaan ognahay aad baad umahadsan tahay abaha nabadda shukran waan kala laakiin wargeyska wax yar baa dad maxaa jira aan wargeyska si loo akriyo aana garanaynin adigun kaa dhagaystee aad iyo aad
dadka ayaga hadee wax yara ku qabsan waxaa tira gaasaska soo gatay bal faafahinta gudaha kasii duuxdaa tira ma waa sax
taasaa fiican inaad dulmarto si fiican waata waa mahadsan tahay ugaas
ayadana shukran xigaha kale qadka telefoonka dabcan cid waliba waa laga doonayaa inay gar- wargeysada soo qabtaan gaariso imika waa laga helayaa saan filayo inkastoo laakiin qeybaha dambe saacadaha dambe ay gaaraan wajeer iyo gaariso saan filayo laakiin imikan wargeyska gaariso waa laga helayaa cid waliba way soo qabsan kartaa way akhrisan kartaa way kala socon kartaa halkaas waxyaalihii macluumaadka ugu dambeeyey lasoo saaray soo dhow subax wanaagsan ku salaamaya wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu subax lamid ah magacaaga
oyo wajaara orqayo saaka wajeer ka waran maasha allah walaala ilaahay baa mahad iskale alxamdulilah nabad oo ayaa lagu ragwarisay haye
saad ganacsiga maasha allah mhm
way hadalhaynta maasha allah waxaa waaye madaxweynaha soomaaliya waddanka kenya imaadada labada walaaloo diriska istamaaray maasha allah ayaan leeyahay walaalo aad baad umahadsan tahay shukran waxaan rabaa in markaasi hadhaadho iyo sidoo kale habusweyne dadka ku sugan aan filayaa dabcan inayna dhegeysanayaan qeybaha kala duwan ee dadka ku sugan diif dhankeeda waxaasoo dhan waxaan filaya dabcan inayna dhegeysanayaan fadlan haddaad ku sugan tahay habusweyne iyo sidoo kale hadhaadho ee dhankaasi wajeer waxaan kaa codsanaya inaad nasoo wacdo haddaad sidoo kale ku sugan tahay lifi waxaan kaa codsanaya inaad nasoo wacdo waxaan kaa codsanaya sidoo kale haddaad ku sugan tahay dhanka beledxa waxaan kaa codsanaya inaad nasoo wacdo deegaanadaasi fofog ayaan saaka rabaaba inay soo wacaan oo bal deegaanka iyo sida hadalhaynta waxyaalaha laga hadalhayo inay nasoo wacaan tuulooyinka weliba fog fog ayaan rabaa saaka soo dhow walaal magacaaga banaaniga kaasoo wacaya banaani ka waran saaka
waxaa la dhiiskuma darine haye walhamur waay maxamed nuur soo dhow saaxib waa dhow saa subax wanaagsan baan ku leeyahay shukran subax la mid ah
maasha allah oo maadaama haddii aan xaafadayda joogo ama magaalo weli aan sii gaarin mhm laakiin eh, nabad iyo barwaaqo baan rajaynhayaa sax
mashmash baraaco iyo adigu kuleel iyo iska- eh, adduunka laba wey, nabad baa la qabaa ma garata aad baad umahadsan tahay maxamed sh- shukran saaxib siyaasadda way faxsan tahay aan leeyahay si fiican loo kala baxdee aad baad umahadsan tahay saaxib soo dhow walaal waan ku salaamayaa alo alo saafe maamura waa ku salaamay walaal magacaaga cabdilmaxamed ibraahim joogo ifanuura ifanuura ka waran saaka ifanuura go-aandaasi lagu bariisa intaan ka warqaba waa lagu kacay walaal haya
Ah, aada loo kacay walaal aad baad umaadsan tahay saaxib xigaha kale star f m soo dhowow
waa dhawahay salaamu calaykum calima salaad wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu madheera ka waran saaka
waa insha allah dhinacaan ka baryo wallaahi buufta lagu hayaa isguul iyo madrase iyo dugsi iyo waa la kala aaday haye
naxariis ilaahay ogyahay allah nasiyaan leh inta Amiin.
dheero cibaado leh Aha.
muslimiinta kulli meel ay joogaanna waxaan leeyahay salaamu calaykum adi aad ka koow tahay Shukran.
duruubahana soo salaamay kullina salaamu calaykum waan leeyahay waana idin wada salaamay aad baad insha allah umaadsan tahay shukran waa mahadsan tahay xigaha kale star f m soo dhowow halo star f m
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam magacaaga
yuusuf aadan kuu salaamo walaalkay magacayga cimraan etoobiya khaasatan nimcaan waa ma fahan soo dhow cimraan haye
hadhowahay walaalkay halkan saa ku sugannahay isku socodka gaayeyska ganacsiga wax walfu ilaahay ugu targalay u kala socdaan ismaqalka idaacadsi wax baad noo soo gaaraa ma fahantay shukran aad baad umaadsan tahay cimraan qurac kusoo dhawaa walaalkay mar Shukran.
labaad ii marka taxad mahadsanid star f m soo dhow walaal magacaaga halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu saaxiibka salaam waan kaa qaaday walaal halkee
iidow garoon dhagaxli iidow ganuuna dhagaxli waqti fogan sugayna mise iidow ganuuna halkee ku dambaysay niyow dhagaxli roogi haye
maasha allah niyow barwaaqay bashbash maxaa la hadlaa saaka een, dhagaxley
dhagaxli niyow kaambeenkii doorashadii oo mayleerahay oo fara badan la magahay haye maamooyinka irinka dareerisideen mayleerahay caafimaad hanon la qaba kaambeena magaalada gawaarida meelku shal mara loo haysan yahay hanuwa been lisku sheegahay haye
iskuulaha dhisaane adduunya sada weelane hanuwa sada weelane ley laakiin imeylka dambe ay doonta moosh aad baad umaadsantahay iidow ganuuna saaxib shukran
shukran adin saas oo kale asaabta idaacadda kale inka salaan saaxiib aad baad umaadsantahay iidow ganuuna waqti fogan soo gandambaysa waa ku mahadsan yahay Ee, bal deegaano kale balanbalaa saaka hadalka ma hayo sidoo kalena masalan hadalka ma hayo meru hadalka ma hayo sielo hadalka ma hayo Ee, sidoo kale kajaado namanga meelahaasi hadalka ma hayo saaka nairobi sidoo kale hadalka ma hayo dadkii may horhordaamise waa sidee see saaka urta halka iga jirta walaal soo dhawow waan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum salaam walaal magacaaga
saadi cumar yaa
saadi cumar saacadiya halkay ku sugan tahay agardheer ka waran hagardhira saaka
alxamdulilah waa la fiican dhagdhag soo ma ahan
la mahadle waa la roon yahay waxaa anaan ku cabanaya oo tafsiirka oo labiyo tobanka inna loo soo daayaan raba waa diyaar
ha waa kan wuu ku maqlayaa isagaa soo daaya wuuna ku Malag- wuu ku maqlayaa soo dhowo walaal magacaaga
waa dhawahay halkay ku sugan tahay
toreedo sareeda saaka ka waran waa meelaha aan rabo ka waran saaka sareedo
toreedo waa nabad maxaa la hadalayaa
waa la fiican yahay barwaaqo haye maxaa isku keenteen oo tuulada ay leeyihiin saaka
nabad bay isku keeneen waa fiican yihiin haye
waa la barwaaqaysan yahay dib lama qabo nabad iyo caafimaad aad iyo aad nawadii caafimaad haddaa sheegtay waa diyaar ee, dhegeystaha kale elbriks aan siiyo walaal soo dhowow
salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waan ku salaamaya walaal magacaaga
maxamed cabdullaahi halkay ku suganta maxamedow waxaan ku suganahay gaarisaa waa beri waa beri waa beri ka dhankee waa beri waa beri waa magaalo weyn madiina bulcadaan haye
wala masalaani waa cafan waa dhankaas galbeed waa waa beri haye ha alxamdulilah aada loo fiican yahay sax nabad baa ka jirtaa waxa dadhibay maanan maqlin intaa dawaada uu noo bariyey haye
ninyahow kenya waxaan ku leeyahay ha
haddii duqan maanta lagu ixtiraami waayo ha gambarka maanta ugu dambeeyo ha wax oday ixtiraam uu ka qabo ma jira ogow haye haddii cid haddii cid waliba waaye cid- duqan cid maanta naga daaya intaad adag dhacaaye cid waliba dee waa go-aan cid waliba dadka shacabka ku xiran tahay si ay u kala soo qaadanayaan u kala xulanayaan
hadda fiiri Ha.
wax ixtiraam la yidhaahba la- ayaa soo ma jiro asalba adduunka aad iyo aad baaba waan isku soo noqonaynaa ee, barnaamijka hogaankan kaga hadlayna hadduu ilaahay raalli ka noqdo warkii la gaaray waad mahadsan tahay
Ma- fiiri waa isku soo noqonaynaa baaba cafan ee, baabahaasi ee, aan filaya inaan isku soo noqon doono hadduu eebaa raalli ka noqdo ee, barnaamijka kaga qayb qaadan doonaan hadduu eebaa raalli ka noqdo qeybaha dambe ee barnaamijka hogaanka soo xulib isniin ilaa iyo macad ku dhegeystaan yusuf bakada ee barnaamijka daadihinaya raalli hada xubinta wargeysyada iyo weliba hadalhaynta inay la socodsiinaya dhegeystulood ku maasanta la socodka dhegeysa idaacadda star fm codka gobolka qoyb waxaan filaa meel walba inaad naga dhegeysanaysaan si wacan oo qof qurux badan oo hufan inaad noo dhegeysanaysaan waad ku maasantaha la socodka dhegeysiga marna mawjada haska badanaysa wararkii barnaamijyadaasan kuusa kuu dhaafin ahlan wasahlan marxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatu tacaala wabarakaatuh dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka qoybar ee dhegeysanaysaan saaxib yaal dhegeystayaal taariikhda saaka waxay ku beegantahay ku asteesan tahay sideed tobanka bisha toddobaad ee julaay sanada labada kun laba iyo labaatanka dhammaantiin subax wanaagsan ayaan leeyahay iminkan waxaan si toosa u gudagalana barnaamijka dhegeystayaal oo xaaladaha guud ee wadanka hadiiradan ku saarno isniin talaad waa isniin arbaca iyo qami waa isniin arbaca iyo sidoo kale jimco oo xaaladaha guud ee wadanka aan diirada ku saarno halka eh, talaado arrimaha gargaarka binaadamida ee qaxoontiyada halka khamiiskana aan ku fiirino arrimaha qoyska dhegeystayaal barnaamijka waxaa aala banili socodsiy anigoo ah yuusuf bakar adana ku maasantahay sida quruxda badan fikirkada iyo aragtidada markaas aad uga dhiibato qeybaha dambe dhegeystayaasha markaan qaadka telefoonada u furo oo halkaas aan markaasi iskula doodno oo fikiradooda aragtidooda markaasi kala duwan aan ka dhegeysano ama aan u wada dhegeysano saaxib ayaal dhegeystayaal halkaasoo geli aan kuwa markaas aan doonayno in keli markaas aan kaga gungaarno siyaasadda iyo sida markaas u kala socoto gobolkana qayba markaas oga noqoto siyaasadda iyo xalaha markaas la isla qaadhigayo dhegeystayaal iyadoo haddana markaasi doorasho culus lagu jiro oo abid aan markaas lagu arkin wadanka tan hadda socoto doorashada doorashadan dhegeystayaal taasoo iminkan aan la xiiseyneynin mid gavana ah mid senator mid xildhibaan aan la xiiseyneynin balse waxaa aad loo xiisanaya keliya oo iminkan la dhowrsugaya ama dadka indhaha aad ugu hayaan doorashada markaasi madaxtinimada raila iyo ruto dhegeystayaal horaan haddaad maqli jirtay madaxweyne uhuru kenyatta iyo raila haddaad maqli jirtay raila iyo kibaki haddaad maqli jirtay raila iyo sidoo kale moy daniel trotich arab moy hadda waxay markaas iminkan ishayaan moy waa dabcan raila maxaa ishayaan ruto iyo sidoo kale waxaa isayaan ruto iyo sidoo kale raila omolo odinga halkaas oo iminkan ay ku kala hardamayaan kursiga ugu saree dalka halkaas laakiin taageero kala duwan ay haddana kala wataan sida markaas dabcan cilmi baarayaasha kala duwan waxyaalaha ay soo saarayaan laakiin hadda raila hadda ruto waxaa iminkan markaas si toos ah ula hadlaya madaxweyne uhuru kenyatta taasoo ku maqli doontaan codkiisa oo uu ka hadlayo sidoo kale uu leeyahay madaxweyne waan isla soo jabnay waan isla soo halgamnay oo maxaa inaga rabtaa oo bannaanka ma inaga martid waa sidaa markaas iminkan uu hadaladiisa qaar aad ku maqlaysaan oo markaas ruto uu ku sheegaya dhegeystayaal bal ruto muxuu leeyahay Ile Uhuru Kenyatta alikuwa anahitaji mwanaume wa kusimama na yeye. Kitendawili alisimama na yeye, yule mama Karua alisimama na yeye, si ndio walikuwa wanatupangia ati tupelekwe Hague. Saa hizi na utapeli, ati wanajifanya ndio marafiki ya Uhuru Kenyatta. Ni utapeli, si utapeli. Kama Uhuru Kenyatta angefungwa siku ile, hawa watu wangekuwa wanaongea nini saa hizi? Si Wangekuwa wanaongea mambo mengine. Mimi nawauliza, msikubali hawa watu watudanganye.
waxa uu leeyahay dabcan ciddii markaasi kusoo garibstaagtay cid ilaa heerka maxkamadda caalamiga kuu garibstaagneyd ciddii markaas wax kula soo qabatay maysan ahayn rut maysan ahayn madax maysan ahayn eh, raila odinga iyo sidoo kale mada karwa balse wuxuu ahaa aniga oo ah william ruto oo markaasi kula soo joogay kula halgalamay wax bal- wax walba markaa kula soo qabo. maantana waxaa markaasi doonaysa in aad ii jebiso rag markaas adiga kaa soo horjeeday oo dhibaato rabay inay ku- lugaha ku geliyaan taasi ma suurtagalba ha ka yeelina dadkaas oo kale inaan markaas anigana hadaladooda aan maqalno waa sida markaas iminkan uu ku anduconayo uu ku qaylinayo een, ma- dabcan william ruto William- william ruto waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto laakiin wuxuu markaasi ku dhegan yahay madaxweyne uhuru kenyatta uu leeyahay arrintan adiga markaasi gadaal ka riixaysa oo adag gadaal ka wata oo saboot iyo taageero markaasi siinaysa oo raila markaas uusan lahayn taasi ayaa keenaysa in iminkan mar weliba goob fagaara u tago william ruto oo iminkan uu haystaa oo sidoo kale uu ka fiqila yahay xitaa haddii laga guulaysto dabcan eeda weli ma qaadanaya madaxweyne uhuru kenyatta in saaxiibkiisa oo markaas buqumaha uu u gooya sida markaasi qaar wargeysada xitaa saaka ay ku qorayeen ma tahay mid markaas bi- ya dabcan lugaha uu u qabanayo oo sidoo kale uu kaga doonayo inuu kaga guulaysto saaxiibka saaxiibka kale uu samaystay sanadii labada kun sideed iyo tobankii dhegeystayaal ma habkaasi nidaamka shi- siyaasadda ay ku kala socotaa ma aha uguma horreynin dhegeystayaal siyaasadda waxaa markaasi kaga sii horreysay siyaasaddii moy kibak siyaasaddii daniel turotich aramoy iyo sid- iyo sidoo kale siyaasaddii moy kibaki kuwaasoo markaasi saaxiibadii ugu damba ugu- dabcan ay aadka uga dhowaayeen ay markaasi ka jeesteen ama ka leexdeen halkaasoo shakhsiyaad kale cusub ay soo qaateen isla dariiqadii ayaa hadda markaas lagu tilmaamaya in madaxweyne uhuru kenyatta uu qaaday uu markaasi shakhsi kale uu soo qaatay labada kun sideed iyo tobankii ee dhegeystayaal saaxiib ah ama saaxiibka markaasi dhow ee ka- ee markaas iska wada dhiganayaan ay iskugu yeerayaan walaalaha ama walaalaha ay iskugu wacaan dhegeystayaal ee siyaasadda ee sanadka labada kun laba iyo labaatanka taasoo imikan rajo u xoogan ballaaran buuran siinayso raila omolo odinga laakiin inta arrimahaasi faahfaahintoodan sii gudagelin dhegeystayaal bal aan eegno dhegeyste bal mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah waana shirkadda dhegeystayaal bref waxaa iminkan markaasi ay iminkan la hadleysa eh, dadka markaasi aadka xagjirnimada markaas iminkan aadka ugu adag xagjirka ayaa had iyo jeer ade- dabcan adeegsada farimaha yuliba shoo- sheekooyinka eh, ku qancin karaa si ay usoo jiitaan taageerayaasha gaar ahaan dhalinyarada markaasi ee qadyadooda ama qadyadooda markaasi ugu soo jiitaan cilmi baaris oo ay muuj- waxay muujinaysaa in internetka iyo baraha bulshada ay sii kordhayso u noqdaan wadada markaas isticmaalka ah si loo kordhi- si markaasi loo dhiirigeliyo loo xagjirayo loona markaasi shaqaalaysiyo qeybaha khatarta ah ee dadka markaas sida dhalinyarada ee meelaha khatarada dhibaatada ay kala kulmi karaan waa meel qeybaha markaas internetka waxaa muuqata in haddii la rabo in laga markaas laga hortago xajirnimada rabshadaha leh ay tahay mid markaas wax ku ool ah waxaa markaas loo baahan yahay in si weyn diradda markaas loo saaro horumarinta sheekooyin wax ku ool ah waxaa marka waa dabcan ku saabsan goobaha markaasi caadiga iyo weliba kuwa markaasi dijitaalka ah si taasi loo gaaro hadafka guud ee xayisiinta waxaa ka hortega waa ka hortegidda sheekooyinka rabshadaha wata ee xagjirka kuwaas oo ku dhex milmay bulshada taasoo horsedayso inay noqdaan xagjirnimo rabshada wata xarunta markaasi qaranka ee la dagaalanka argagixisada n c t c waxay soo saartay sheekooyin eh, ka gedisan iyo kuwo kale oo lagu faafin doono warbaahinta caadiga iyo weliba aaladaha dijitaalka ah ee markaas ee kala duwan si ay u daawadaan dadka kala duwan oo ku jiraan kuwa aadku markaas ugu nugul ama usoo maray dhibaatada ama ay la kulmeen fariimaha ujeedada ay tahay in xagjir laga dhigo dhalinyarada oo ay markaas ku biiraan kooxaha xagjirka dhegeyste ha- halkudhigu muxuu yahay shirkadda bref waxay markaas ku leedahay ukiona kitu sema kitu dabcan haddaa wax aragta sheeg waxaas lagu leeyahay hakuna dini ambayo inatetea ugaidi ma jirto diin markaas u- dabcan eh, u- u hel- u hilinayso dabcan arrimaha markaasi xagjirnimada mise qaacid eh, dabcan xagjirnimada usione buibui ama kanzu ukona ugaidi haya ni mava- dabcan mavazi tu ayuu leeyahay haddii lagu arko adiga markaasi xijaab qabto mise adigoo een, qabto een, kanzu ah, dabcan adigoo qabto een, qamiiska ma aha qofkaasi inuu qaacida yahay mise inuu yahay alqaacida mise inuu qofkaasi yahay qof xagjir ah laakiin dharkaas waa xerasho oo keliya ah qofkaasi diintiisa ku ixtiraam ugaidi si swala la dini ma aha mid markaasi arrimaha laisku xirinayo diin iyo ku saabsan balse waa mid markaasi dad ay isku soo arursan ay soo saarteen chukua msimamo adiga hadaf lahow ka hor dabcan hadafkaada lahow sidoo kale ka hormow arrimaha markaasi xagjirnimada oo dhibaato rabshadaha markaasi keeni karo maantaba ka taxadar oo dhalinyarada dhibaatadaasi yaa l- yaa lagu yaa- yaa lagu hogaaminin weliba qaybta markaasi baraha bulshada tani waxaa markaas loo mirinaya warbaahinada si ay markaas wacyigelin xoogan u siiyaan dhalinyarada oo ay kaga fogaadaan dhiban- eh, dhibaatada iyo marka xagjirnimada fariintan waxaa markaas kuu soo gudbisay hay-adda bref dhegeyste oo maantaba ka digtoonow dhibaatada iyo waxyaalaha markaasi kala duwan ee ku keensanayso dhib- waxyaalaha rabshadaha wato dhegeyste Aan sidoo kale kugu daro dhegeysan mid ka mid a kale adeega qaybta barnaamijka ah shirkadda safaricom ayaa mar weliba waxay markaasi macaamiisha u haysaa adeegyada wanaagsan ay markaasi ku farxaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad markaas u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonada oo casri ah 4G oo aad ku iibsan karto labaatan shilin maalin weliba safaricom ayaa waxay markaasi doonaysaa in macaamiisha ay ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka waxaa hadda dhegeysa aad iibsan kartaa telefoon cusub an union ray oo aad markaasi ku iibsan karta labaatan shilin maalin weliba fursadan waa ka- keli waxaa markaasi ka faa'iidaysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muizi telefoonka kenyaanka u yaqaanaan kabambe ama tooshalaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha markaasi telefoonku yahay 2 g 3 g adeega waxaa markaasi la dhaha lipa mudhogo mudhogo micnaheedu tahay tartiib tartiib iskaga bix adeeganu si deg deg adigoo buuq markaasi haraka aysan kugu jirin tusaale dhegeysa markaad haysato telefoonka casriga oo internetka aad u isticmaalayso waxaad kaga faa'iidaysan doontaa wax- ama kaga faa'iidaysan karta waxyaabo fara badan sida inaad markaasi ka barato xirfadaha googleka aad sidoo kale wax kaga baari kartaa waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa waxyaalaha markaas in badan ah, kaa maqnaa oo aad doonayso in gurigaada kaga qabsato laakiin iminka guriga adag ayaad kaga qabsan kartaa markaad hesho telefoonkaasi nunio roy pro waad u isticmaali kartaa qaraarada googleka ama google map waxa loo yaqaana dhegeysta sidoo kale sawirro qurux badan aad iskaga qaadan kartaa waa sawir- adi markaasi waa telefoon adiga markaasi ku xiran waxaa ka mid ah sidoo kale gabdhaha inay ka baran karaan qaabta markaas waa qaabka markaas cunna kalinta loo kariyo isqurxinta cilaansaarka waxaa markaasi u fududanaya telefoonka qaybta youtube-ka uu leeyahay instagramka iyo sidoo kale facebook ah waxaaba intaasi kuusii dheer waqtiyada iskuullada ay furan yihiin xiran yihiin sidoo kale waqtiyada caruurtan loo soo dira layliga in halkaas cashira si toosa online ay kaga ban- ay kaga baran karaan macaamiisha waxaa markaas laga doonaya inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka Nuno- waa nunio raybro iyo in kale fursadaha lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaas micnaheeda tahay haddii markaas u isticmaalayso telefoonka casriga kama faa'iidaysan doontid wejiga hore ee fursadda lipa mudhogo mudhogo si markaas aad u fiiriso qaraac star five four four hasha mixidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii markaas aad u qoranto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysaa dukaanka kugu dhowey safaricom markaad lacagta hesho waana inaad marka sida ugu dhaqsiyaha badan aad ku aado kadib waxaad bixinaysaa lacag hormaris oo shan boqol ah halka hormariska baaqiga uh, ku bixinaysa muddo sagaal bilood gudahooda taasi waxay fursad markaasi kuu siinaysa in se tartab tirtayba iskaga bixiso haddii aad markaasi fursaddan haysanin inaad hesho waxaa micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah waana diradda la saaraya dadka aan haysanin telefoonka casriga maanta waxaan ku leenahay saaxib adeer soo qabsa telefoonka nunio raybro waa telefoonka cusub telefoon markaasi ku qancin karo telefoon markaasi ku fahmi karo telefoon wax walba dunida kala jahan qaadi karto waana telefoon qiimo markaasi aad u jaban si markaasi aad u ogaato in lagu ogol yahay telefoonkaasi maanta baqraac star five four hash hash waa raalli hadaba star four four hash ama xidig shan afar afar afar gees kadibna xulalipa mudhogo mudhogo dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal dhegeysan dhammaantiin aan s- eh, waxaa markaas iminkan si toosa ugu gudagalaynaa qeybaha markaasi kala duwan ee barnaamijka iyadoo markaasi raila odinga ama musharaxa madaxweyne isbahaysiga zimio la umoja one kenya raila odinga oo markaas isku soo baxyo kala duwan shalay markaas uu ku qabanaya xaafadaha kala duwan ee nairobi eh, ayaa si rajo wanaagsan markaas u muujiyey ama ka muujiyey in loolanka madax madaxtinimada uu markaas kaga guuleysan doono ruto isagoo markaasi sheegay tilmaamana in markaas aqlabiyadda iyo taageerayaasha shab- shacabka uu ka wato iyo sidoo kale saaxiibkiisa markaasi madaxweyne uhuru kenyatta madaxweyne dabcan waa musharaxa azmiyo raila odinga ayaa markaas rajadiisa dadka shacabka uu qabo ku biiraya halkaas sidoo kale rajadiisa ay markaas u muuqato mid markaas uu ku guuleysan karo sidoo kale shacabka waa rajada uu asagoo u qabo ku guuleysa ama inuu markaas xilka madaxtinimada u qabto uu dadka shacabka kaga- kaga dhaadhicinaya isagoo markaasi socdaallo kala duwan ku kala maraya xaafadaha kala duwan ee nairobi waxaa kama jiraan ku tilmaamay eedeyn markaas oga timid dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo markaas sheegay in in raila xilli hore dareemay in tartanka looga adkaanayo uu sheegay aniga ma Raila- ah, dabcan aniga ma Ra- ma ruto baa iga guuleysanaya ma ruto ayaa xilka markaas iga qaadanaya mayna la tahay maya dadka d- waa qaabka markaas ololihiisa shalay uu ku marinayo halkaas uu leeyahay ruto wuxuu leeyahay dabcan iminkan cabsi iyo ayuu dareemaya wuu tartaraya nin tartaraya maa nila egahay dabcan wuxuu su-aal weydiinayaa dadka shacabka markaas goobta fagaaraha ruto aniga ma iga reen karaa anigoo mar shacabka taageerada wato anigoo iniga nii wato ma iga iga reen karaa ma ninkaasaan iga tartarayaa ma ninkaasaa iga siyaasad badan waa sida ololihiisa siyaasadda raila iyo weliba ku-xigeenkiisa maada karow ayaa xusay inay si weyn markaas ola ola dagaalami doonaan musuq maasiqa si loo helo lacagihii markaas lacaga ku filan oo markaasi looga ballanqaaday horumarineed ee isbahaysiga azimio la umoja arrinta musuq maasuqa waxay daba socotaa kadib markii madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu sheegay in markaas shakhsiyaad ka hormaan doono arrimaha musuq maasuqa sidoo kalena la tacaali doono ay dowladda soo socoto ee uu dhisi doono waa dowladda markaas hadda waa dabcan uu taageerayo waana dowladda markaasi madaxweyne waa raila odinga raalli ahaade waa raila odinga iyo ku-xigeenka gabadha usoo qaatay azimila umoja madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ayaa horaa markaasi laga hayay in shakhsiyaad fara badan oo tuuga ah oo markaasi lacaga fara badan wadanka ka luunsaday in markaasi dib loo soo qaban doono sidoo kale la xirxiri doono waa markay soo galaan raila odinga iyo sidoo kale maada karua hadalkaas laga hayaa maamurku fagaara oo ku sugnaaya embakasi isbuucaynu soo dhaafnay taasoo markaasi hadallo fara badan dhelisay oo kicisay sidoo kalena noqotay in markaasi madaxweynaha dalka uu doonayo in uu ku dalbado shakhsiyaadka markaasi lagu tuhunsan yahay dowladda soo socoto oo asaga markaasi doonaya inuu dhiso haddii markaasi suurtagal noqotoba ay xilka kusoo baxaan waxay markaasi eh, ballanqaadyo xoogan ay doonayaan inay ku kala qaadaan boqolka maalmood ee azimio la umoja ay markaas goobaha kala fa- dabcan goobaha iyo fagaarada kala duwan ay iskugu soo baxayaan ay ku sheegeen in maamulkooda uu hoos u dhigi doono waxyaalo sare oo- waxyaalo fara badan sare u kaca qiimaha maciishada ah ee dalka markaas iminka ka jira kuna tilmaameen in isbeddel xoogan loo baahan yahay in ay wadanka laga hirgeliyo laga dhaqangeliyo dhegeystayaal ee dowladda raila odinga waa sida shacabka markaas uu kaga dhaadhicinayo laakiin ta- raila odinga iyo weliba rajada xoogan imikan uu qabo waa mid markaasi qobarada dhanka siyaasadda kuwa ka faalooda ku tilmaamaan kuna sheegayaan ay leeyihiin waa midii ugu horreysay rajo xoogan uu ka qabo dowladda sidoo kalena uu dhaxli karo ama uu ka dhaxli karo madaxweyne uhuru kenyatta kursiga haddii markii waqtigiisa xilkiisa uu dhammaado raila odinga ayaa horaa markaasi sheegay in waxyaalo fara badan ama mugdiye fara badan wadanka ay ka jireen weliba isdabamarin iyo weliba dhac xoogan haddana wuxuu u sheegay in wadadii dabcan waxaa sidaas iyo raalli ahaada waa walaalkiisa oburu wuxuu u sheegay in qaabka ee waxyaalaha markaasi horaan ee qaldama ee qaldamay iminkan dib loo xaliyey uuna sheegay in dowladda ay la safteen ama sidoo kale ay doonayaan inay aad uga agdhowaadaan waana dowladda markaasi mada- waa dowladda markaasi madaxweyne uhuru kenyatta oburu ay oo madaxweynaha oburu oo markaas la dhashay raila odinga ayaa sheegay in haddii markaas horaan nala dhici jiray hadda anaga markaas isku dhe- isku dayana inaan dhacno taasi oo markaas haddana qaab qoraaleed oo dhanka facebooka kusoo qoray noocyo fara badan ay dabcan hadalla iyo weliba qa- kaceyn fara badan ay sheegayso tilmaamayso inay kace- ay- inay dhaqon karto in badan ayaan markaas isku daynay inaan dowladda xubin ka noqono ama sidoo kale in badan baan isku daynay dowladda in mar- ama dowladda markaas dadka shacabka rabitaankooda inaan wadanka ku hogaamino laakiin taasi mayna suurtageli mayna suurtagelin laakiin kadib markii raila uu dariiqada saxda qaaday kadibna uu sheegay waxaa lihi madmadowga dhibaatada iyo dib u xalinta uu markaas ka shaqeeyay sidii kenyaanka loo mideyn lahaa ay wax markaas gacanta isgeliyeen mise ay heshiiyeen madaxweynaha dalka uhuru kenyatta taasoo la sheegay in lagu daboolo ama sidoo kale lagu duugo waxyaalihii madmadowga dhibaatadii iyo culaysadii faraha badnaa wadanka soo maray intii markaasi xil uu tartamayey raila Oga- dabcan raila odinga eh, dabcan waa oga- ogama darneen ama sidoo kale ogamay xumeen labadii kun saddex iyo tobankii ilaa iyo labadii kun iyo toddoba- oo labadii kun saddex iyo tobankii iyo labadii kun toddoba iyo tobankii doorashadii wadanka markaasi ka dhacday aadka loolanka ugu dhexeeyay raila Odi- oo Ar- oo raila odinga iyo sidoo kale garabka kale ee jubilee ee madaxweyne uhuru kenyatta iyo ruto taasoo markaasi jab xoogan ka soo gaaray doorashadiisa ilaa heer dambe uu isku dhaariyey uuna sheegay inuu yahay madaxweynaha shacabka oo halka buuqa faraha badan ee ka dhalatay raalli hada dhegeystayaal waa halka buuqa faraha badan ka dhalatay dhegeystayaal taasi keentay in madaxweynaha uu iminkan u tilaabsado sidii heshiis xoogan uu ku gaari lahaa loona gudbi lahaa dhiba- do- loogana gudbi dhibaatadan wadanka mar waliba u jahaysa waqti waliba doorashada laakiin haddii marka hore ay ishayeen raila iyo ruto raila iyo madaxweyne uhuru kenyatta hadda waxaa ishayaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo iminkan eedeyn xoogan u jeedinayo madaxweyne uhuru kenyatta kuna sheegay in markaasi jizaar uu noqday ama sidoo kale uu ku tag- dabcan uu awoodiisa iminkan uu doonayo inuu ku awoodiisa inuu doonayo inuu adeegsado ama u adeegsado doorashada laakiin wuxuu si toos ah uga codsanayaa inuu markaasi faraha u kala baxo doorashadan sidoo kalena uu noo daayo ama ay noo da- aan- aad noo dayso ani iyo raila ciddi markaasi bannaanka ku soo dhacayso dadka shacabkana ay kala qaadanayaan hadalkaasi wuxuu ka jira goob fagaara ah madaxweyne ku-xigeenka dalka ana musharaxa madaxweynaha isbeysiga kenya kwanza ruto ayaa dhe- isku soo baxyada siyaasadeed ku qabtay juuja kadundu iyo deegaano kale oo markaas hoostaga dowlad deegaanka kiyambu oo gobolka bartamaha dalka waxa uu ruto shacabka halkaasi ku nool uga sheekeeyey ama sheegay garabka is- ama garab istaagay siyaasadda ee uhuru kenyatta uu sanado badan uu muujiyey madaxweyne uhuru kenyatta xitaa xilligii ay wada sh- ee- ay wada ahayeen dacwadihii ama dacwaddii markaasi maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee i c c da waxaana sheegay in wakhtigaasi cid dad fara badan ay ka aamuseen sidoo kalena ay ka kala carareen halka sidoo kale qabanqaabada ay ka wadeen in markaas lagu xiro Raila- waa raila odinga iyo sidoo kale maada karua ayuu haddana markaasi taageeraya uu markaasi ii qabanaya lugaha waa siduu hadalka uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenke haddaba arrintiisa siyaasadiisa ruto iminkan keli waxay kusoo xermatay ama sidoo kale kusoo koomatay keliya madaxweynaha halka sidoo kale usan danaynaynin raila odinga wuxuu leeyahay haddii xitaa liga guuleysto dabcan waa sida markaas xulafada ama qaarka a- aad u taabacsan ee ruto ay leeyihin xitaa haddii laga guulso raila ama raila uu guuleysto mise ruto laga guuleysto dabcan waxaa arrintaasi u sahlay ama u fududeeyey madaxweynaha dalka waa qaab sida ay markaasi kala duwan ay ku kala anducuunayaan qeybaha kala duwan halka sidoo kale rajada ee aad sidoo marka xubnaha kala duwan ee markaasi ka faallooda mise khubarada dhanka siyaasadda ka faallooda tilmaamayaan in rajada saadaalinta ama saasaanta xoogan ee markaasi labada dhinac ay rajo kale leeyihiin laakiin rajada markaasi dhinacyada kala duwan ay kala qabaan ayaa haddana markaasi walaa xoogan ama shaki kala kala duwan markaasi ay ka kala- ay ka kala qabaan xubnaha kale sida markaasi guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c waa qaybta markaasi azimio la umoja waxay shaki ka qabaan dhinaca markaasi guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c halka dhinaca kale ee ayagana doolanka markaasi siyaasad u dhexeeyo qaybta madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayagana markaasi qayli ama shaki ay ka wadaan dowladda in markaas arrimahan ay farageliso ama sidoo kale dhibaato ay soo gaar- gaarsiiso wadanka doorashada soo socota ee s- ee bisha maalmo keliya ay ka harsan tahay dhegeystayaal oo markaas iminkan fara ku taris haddii markaas horaan aad is- dabcan sheegi jirtay in bilooyin weyn ay ka dhiman yihiin sanado ay ka dhiman yihiin maanta dabcan waxay dadka aad utirinaya- ee u tirinayaan maalmaha keliya ay soo hartay oo markaasi la kala ogaan doono ciddii markaasi j- xilka qabatay ee guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ee si toos ah markaasi ugu dhawaaqi doonto dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoybar ee dhegeysanaysaan saaxiib ale qeybaha dambe dhegeystayaasha fursad u siin doonaa si markaasi aragtidooda fikirkooda aan u wada dhegeysano hadduu eebaha raalli ka noqdo dhegeystayaal waxaana barnaamijka intoobada ku jiro maqal doontaan adeegyada qaybta barnaamijka ah sida brave oo markaas xagjirnimada markaas u ololaysa iyo sidoo kale guddi een, waxaa sidoo kale maqli doontaan shirkadda isgaarsiinta ee safaricom dhegeystayaal aad ku maadsantahay la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka qoybar iyo subakada ee barnaamijka daadihinaya ku maadsan tahay subakada ee barnaamijka daadihinaya aad ku maadsantihiin la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka qoybar goordhow dhegeystayaasha qadka markaasi telefoonada u furi doonaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan labarada mar kale haddaan igu celi waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal dhammaantiin aad suwax wanaagsan aan leeyahay halkaasi aan kasii ambaqaadna dhegeystayaal iyadoo markaasi imikan barnaamijka candirada ku saarana saaka waxyaalaha markaasi imikan ay dhinacda kala duwan ay doonayaan in ay dab oo dhinacda markaasi kala duwan ee siyaasadda ee u dhexeyso madaxweynaha dalka uhuru kenyatta sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo markaasi ma- ee, ma- madaxa markaasi musharaxa ee xisbiga azimio ee, musharaxa markaasi madaxweyne ee xisbiga isbahaysiga azimio la umoja one kenya raila odinga oo asaga markaasi dafiraya hadalla qaar oo markaasi kasoo yeeray eh, madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto halka ruto asagana uu leeyahay dabcan een, lag- dabcan safartan lagama xishoon doono oo lagagama la- dabcan lagama istaagi doono waxaa arki doontaa waxa markaasi eh, dabcan haddaad joojin weyso arrimaha iyo waxyaalaha markaasi caadada aad ka dhigatay inaad markaasi safartan tani ay noqon doonto mid afraha kaga guban doonto waxaa dabcan ula jeedaa een, iyadoo markaasi raila odinga oo labada kun sideed iyo tobankii uu isdaariyey ayaa hadda waxaa markaasu leeyahay tani ma laga ogolaan doono in markaas aad isdhaariso maxaa lagaa doonayaa keliya markaas inaad aqbasho ogolaato in aad lagaa reeyay dhegeystayaal waxa uu markaas waxba kebajiraan ku tilmaamay eedeyn markaas oga timid madaxweyne ku-xige- madaxweyne ku-xigeenka dalka oo ay ahayd in raila uu xilli hore dareemay in tartanka looga adkaan doono oo markaas raila haddana wuxuu markaas si adkeysanaya si afifanaya uu leeyahay dabcan cid markaas iga reyn karta ma laha haddaba laba shay ee markaas imikan isgarab ordayaan dhegeystayaal iyadoo dhinacyada kala duwan ee imikan eedeyn u kala socoto halka kuwa azimio la umoja waa musharaxa madaxweynaha ee azimio la umoja raila odinga imikan sas iyo eedeyn fara badan uu ka qabo guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c in markaas waxyaalaha qaar ay ka sameeyaan ama ay ku sameeyaan fargelin xoogan ee guddiga doorashada waqtiyada markaas ololaha ay socdaan oo markaas ugu tinsan yihiin iyo markaas isku dhowaadyo iyo weliba een, kala je- een, jeclaysi ay laga yaabo in ay fargelin xoogan ay ku sameeyaan waa sida markaas ayaga cabsida ay kaga qabaan guddiga doorashada halka sidoo kale qeybta kale waa sida madaxweyne ku-xigeenka asagana wuxuu asas ka qabaa uu sidoo kale cabsi ka qabaa in madaxweynaha dalka uu fargelin ku sameeyo doorashada uu markaas asagoo ugu hiilinayo ninka markaasi raila odinga ama saaxiibkiisa labada kun sideed iyo tobankii heshiiskii ay wada gaareen laga yaaba in markaas ugu ololayo dabcan cid cid waliba maanta way dareemi kartaa xiisada markaas wadanka ka taagan sida markaasi doorashada u kala socoto sida markaasi imikan howlaha ay u kala socdaan sida no- no- dabcan caadiga ee siyaasada isku badbedelayso ee qaab qaab kaga sii dambeysaba horaan cid markaasi fulinaysa ma lahan inay kala fogaanayaan mise kala dheeraanayaan raila Odi- eh, madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale eh, ra- eh, madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo sidoo kale ra- eh, uhuru kenyatta laakiin wixii markaasi labada kun sideed iyo tobankii ka dambeeyey ma aysan isku wanaagsanin oo waxaa markaasi mu- eh, mudmadow fara badan soo kala dhexgalay laakiin sida khubarada dhanka siyaasadda waa ka faallooday ku tilmaamaan sheegayaan in ay keli waxyaala qaar ay isku fahmi waayeen madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale raai- dabcan madaxweyne ku-xigeenka william ruto waa shakhsiyaadkii eh, saaxiibada ku noqday doorashadii labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii laakiin wixii waqtigaa ka dambeeyey labada kun sideed iyo tobankii dowladdii labaad markay soo laabatay waxaa markaas hilfaha isku qaadeen oo sidoo kale maysan qalbiyadooda isku wanaagsanin waxaa markii dambe toos ee u- usoo banacbaxday sheekadooda markay doorashada soo dhowaatay ee sanadkii hore ee labada kun iyo kow iyo labaatanki dabayaaqadiisa kuwaas waxyaala fara badan ay markaasi sheegteen oo markaas dhinacyada kala duwan ay ku kala sheeganayeen waxyaala qaran ay soo ee soo if- ifbaxeen dhegeystayaal halka eh, sidoo kale gud- qaybta markaasi guddiga ama sidoo kale odayda ama duqoy- duqoyda markaasi dhinaca madaxweyne uhuru kenyatta ee qaybta markaasi loo yaqaano kukuuyada ee duqoydeeda ayaa markaasi madaxweyne uhuru kenyatta ka dalbaday inuu arrimo fara badan uu soo bandhigo sababta markaasi keentay inay markaasi ku kala baxaan sababta markaasi keentay inay colaadooda sii ballaarato sababta keentay in markaasi madmadow xoogan uu soo kala dhexgalo waxaa markaasi keenaya waxa qasbay dabcan sharaxaad kooban xoogan markaasi dhinacyada kala duwan uu u sheegay ayaa markaasi duqeyda weli markaasi sheegaya inaysan ku qanaac- aysan ku kala qancin laakiin dhinacada kala duwan ayuu markaasi kaga codsaday inay markaasi keli ah wadanka uu hogaamin karo shaksi markaas u danqan karo shaksi markaas u nixi karo ee keliya hadaladiisna laga hayo sida madaxweynaha goobihiisa goobaha fagaarada gudoomi- ku- eh, markaas uu kaga sheega sidoo kalena uu ku tilmaamay dadka shacabka inay ku doortaan Raila Odinga laakiin qaybta markaas isagu kasoo jeeda ra-een wuxuu markaasi ka wataa madaxweyne ku-xigeenka taageero taageero xoogan oo markaas uu kaga badan yahay shacbiyadahaadna kaga badan yahay markii la iskugu fiiriyo Raila Odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeen madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta la isku barbardhigo waxaa markaasi kaga shacab badan madaxweyne ku-xigeenka halkaas lagu sheegay in boqolkiiba konton iyo shan uu ka bato taageerada bartamaha dalka markii maanta eh, dabcan haddii doorasho la qabto oo codadka markaas ama kuuraha faraha badan ama cod- ama cod- codbixiyaasha ay ku taageeri karaan ama sidoo kale uu ku heli karo tira markaasi aad u badan dhegeystayaal laakiin taasi imikan waxaa markaasi noqon noqotay naf lu- dhuun gashay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta kuna sheegayo in wax walba uu ka hor istaagi doono oo dhanka bartamaha uu ka heli lahaa sidoo kale uu jagada ama xilka madaxtinimada uusan xitaa ku aqbali deenin shaksi markaasi oo ay dabcan sh- ay rabin oo sidoo kale gu- een, dhibaato xoogan ku keeni karo laakiin madaxweynaha ku-xigeenka asaga ah oo goobaha fagaarada uu ku tegayo wuxuu tilmaamay sheegaya in culeysyada faraha badan ee keliya imikan ay ku noqonayso kuna noqotay madaxweynaha wuxuu keliya kaga codsanayaa madaxweyne adiga sheekada iminka kuma joogto xoolahada waa lagu ilaalin doonaa adigana waa lagu qiimeyn doonaa oo sharaf iyo miisaan ama maqaam ayaa markaasi dowladda ka lahaan doontaa balse waxaan kaa codsanaynaa inaad markaasi goob eh, naga fariisato oo markaasi g- garoonka cidda ku jirta waad arkaysaa cidda markaasi eh, gubadda dhex taalla waad arkaysaa marka waxaan ku leenahay dhexdaana markaasi ka kala bax oo markaas cidna ha u hiilinin adigoo taadi keliya xornimada fiirinaysa ama dimuqraadiyadda waddanka aad fiirinayso waxaa hadalladaasi yidhi madaxweynaha ku-xigeenka waa madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto wuxuu leeyahay waan kula soo halgamay waan kula soo jabay waxyaalo fara badan baan kula soo qabtay waxay markaas iminkan u ba- u eg tahay mid markaasi nin dhanka siyaasadda kaga u- ugu calacalaya qaybta madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta wuxuu leeyahay aniga meelo fara badan kula soo maray oo maxkamadda caalamiga ah isla tagnay oo wax badan wax badan kula soo qabtay oo markaas isla soo qabnay isla soo dhisnay dowladihii ugu dambeeyey maantana dad markaasi rabay inay ku xiraan maxkamadda caalamiga ku eh, dacwad kaaga furay ayaa maanta markaasi haddaba socotaa oo haddana leedahay aan wax markaasi qabanno taasi marraba ma aqbalayo marraba ma yeelayo marraba igama dhaadhacayso isagoo markaasi ku sugnaa goob markaasi fagaare ah shalay ayuu sidaasi yidhi madaxweyne ku-xigeenka balaa dhegaysano een, hadalkaasi isagoo markaasi sheegaya maada karua miyaa markaas rabtaa inaa iminka ku daba feelmato mise daba gasho mise daba socoto taasi markaa rabtaa inaa hadda aniga waddada ama dariiqadaasi aan qaado waa sida markaasi raila uu leeyahay mhm Ile Uhuru Kenyatta alikuwa anahitaji mwanaume wa kusimama na yeye. Kitendawili alisimama na yeye, yule mama Karua alisimama na yeye, si ndio walikuwa wanatupangia ati tupelekwe Hague. Saa hizi na utapeli, ati wanajifanya ndio marafiki ya Uhuru Kenyatta. Ni utapeli, si utapeli. Kama Uhuru Kenyatta angefungwa siku ile, hawa watu wangekuwa wanaongea nini saa hizi? Si wangekuwa wanaongea mambo mengine? Mimi nawauliza, msikubali hawa watu watudanganye.
hadalkaasi haddaba dhegeysa wayda sidaa hadalkay u kala socoto waxaa markaasi asagana raila odinga uu markaasi sheegayaa waa raila odinga ku-xigeenka mada karua iyo waliba ku-xigeenkiisa mada karua ayaa xusay inay si weyn markaasi oola toban musuq maasuqa si markaasi loo helo lacaga markaasi een, lagu farin ah, dabcan lagu farin karo ballanqaadyada horumarineed ee isbahaysiga azimiyo waxaa markaas uu sheegay in ballanqaadyada boqolka maalmood ee markaas ugu horeysa maal- ee dabcan maamulkooda uu hoos u dhigi doono sare u kaca qiimaha maciishada dalka ka jirto waxa uu sidoo kale sheegay ama waxba kama jiraan uu ku tilmaamay eedeen markaas uga timid qaybta markaasi madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ku sheegay in xilli hore uu dareemay in tartanka markaasi loogu adkaan doono tartankaasi oo markaas uu sheegay in ah, dabcan uu sheegayo inuu asaga iga ta- igu- eh, dabcan igaga reenayo maxay tahay tartanka noo dhexayso waa sida markaasuu sheegaya laakiin khubarada dhanka siyaasadda ka faallooda tilmaamayaan loolankii ebit markaasi ugu adkaaya waddanka dhexmare markii laga soo tego dabcan xitaa laga soo tego ma aha doorashadii tan iyo markii waddanka markaasi guumaystihii uu xilka kala wareegay doorashadan ayaa markaas u noqotaa mid taageero xoogan kala wadato shacbiyad fara badan kala wadato oo sidoo kale m- dabcan ogolaanshuhu dhinacada kala duwan ay isku ogolaanayaan cid waliba ay ogoshahay ama cid waliba isku ogoshahay in kurka- kursiga- kuf- oo kursigaasi ay sal- ay sal- u- ay u saldhigato ama sidoo kale ay ku fariistaan laakiin waa dariiqade waa wadade taasi ayaa haddana liskaga baahayay bal aan ku aan dhegaysano madaxwe- eh, dabcan raila odinga iyo sidoo kale mada karua oo markaas is- ka tirsan isbahaysiga eh, azimio la umoja one kenya alliance dhegeystayaal Tena tunajua gharama ya maisha imepanda sana, bei ya unga iko juu, bei ya mafuta iko juu, bei ya sukari iko juu. Mimi na mama Martha Karua tukishika hatamu ya utawala ndani ya siku mia moja gharama ya maisha itarudi chini.
tuchague Raila Amolo Odinga awe rais wa tano, mzee mwenye utulivu, mzee mwenye utu, baba wa mipango ya maendeleo na baba wa kusawasisha Wakenya wote.
Watoto wetu wote kuanzia nasari, primary, secondary, tertiary, chuo kikuu, university, hakuna kulipa karo tena. Hapana, kazi ni kazi, kazi ya kusukuma wilbaro, hapana.
waa hagaagi dhegeysanaa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ee dhegeysaneysaan saaxib yaal dhammaantiin iminkan aan soo qabta mid kamid adiga qeybta ka mid ah barnaamijka iyadoo dhegeystayaasha aan arkaya aad inay usoo wacaya usoo wactimayaan markaasi qeybaha waan siin doonaa fursadda laakiin marka hore iyo ogolada dhegeysan inaan soo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka aaminta ah shirkadda safaricom waxay mar weliba macaamiisheeda u haysaa adeegyo wanaagsan oo aad markaasi ugu farxaan macaamiisha macaamiisha safaricom iminkan waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonka casriga foji aad ku iibsan karta labaatan shilin maalin weliba safaricom ah waxay markaas iminkan doonayaan iyo macaamiisheeda ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada wax la midka waxaa hadda markaasi dhegeysa aad iibsan kartaa telefoon cusub oo union roybro oo aad markaasi ku iibsan karta labaatan shilin maalin weliba So fursadan ayaa keli waxaa markaasi kaga faa'iidaysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika mwizi iyo telefoonka kenyaanka u yaqaaneen kabambe ama tooshlaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka ya two g three g adeegan adeega waxaa markaasi la dhaalipa mudhogo mudhogo oo micnaheeda markaasi ta- eh, tahay tartiib tartiib oo bixi dabcan si markaasi loo bixi adeegan oo ah qofku markaas iskaga bixin karo si tartiib ah isagoo buuqi haraka iyo iyo weliba ma iska bixi si aysan jirin fa- saaxiibayaal tusaale dhegeysa markaad haysata telefoonkan casriga ood internetka u isticmaali karto waxaad kaga faa'iidaysan kartaa waxyaa- waxyaalo markaasi aad u tiro badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub gogolaha ayaa waxaa kaga baari kartaa waxaad adiga markaasi doonayso telefoonka waxaa u adeegsan kartaa inaad markaasi guriga kaga soo shaqayso aad u isticmaali karto tilmaamaha qariirada googleka sawir ayaa sidoo kale ku qaadan kartaa oo aad ku isticmaali kartaa haddaba waxaa markaasi ka mid ah gabdhaha inay ka baran karaan qaybta facebooka youtubeka instagramka inay markaasi ka baran karaan qaybaha qaybaha kala duwan cuna karista noocyada kala duwan ilaan waxaa markaasi lagaaga baahan yahay inaad marka qaar isxilqaanto oo aad markaasi noqoto qof markaasi wax badan kasii faa'iidaysan kara kasii baran karo qaybaha kala duwan cunada si loo kariyo ilaan xaajigaada mararka qaar waa loo baahan yahay in markaasi gacantaada u dhadhansado cuno macaan u kari oo sidoo kale sidoo kale waxaan kuusi kugu sii darayaa qaybta youtubeka telefoonkaas waxyaalo fara badan ayuu markaasi kaga saacidayaa isqurxinta cilaansaarka ayaa kuu suurtagelaysa waxba intaasi kuusii dheer ina haatan markaasi waqtiyada dugsiyada ay xiran yihiin caruurta oo ay markaasi kaga faa'iidsan karaan waqtiyada layliga casharada iskuulada loogu soo dhiibo madaariista dugsiyada in halkaasi qaab online waxa kaga baran karaan macaamiisha waxaa laga doonaya inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonkan union roybro iyo in kale ee fursadda lipa mudhogo mudhogo tan waxay markaasi micnaheeda tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casriga kama faa'iidaysan doontid wejiga hore ee fursadda lipa mudhogo mudhogo si markaas aad u fiiriso qaraac star five four four hash ama xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii markaas aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysa dukaanka kugu dhoway safaricom markaad lacag hesho waana markaas sida ugu dhaqsiyaha badan aad kaga faa'iidsan karto oo ku aadi karta halkaasi kadib waxaad bixinaysaa ama qofka uu bixinaya lacag horumaris oo shan boqol ah halka baaqiga uu ku bixinayo muddo sagaal bilood gudahooda taasi ay fursad markaasi kuu siinaysa in si tartiib tartiiba iskaga bixiso haddii aad markaasi fursadan u haysanin inaad hesho waxaa mici- waxay markaasi micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah laakiin anaga diyaaradda waxaan ku saaraynaa keliya dadka markaasi telefoonada aansan haysanin oo casriga ah kuwa markaasi haysto tooshlaha nicilaha telefoonada markaasi beri- bateriyada ka dhacayo kuwa markaasi internetka aad keli karin kuwa markaasi shukaansigooda ballaarsan karin kuwa markaasi ehladooda qaraabadooda aan video markaasi ka wici karin meelaha fogfog iyo joe ay jiraan kuwaas ayaan markaas u tilmaamaynaa in markaas telefoonka ay soo qaataan waana telefoonka casriga Union Bro- waa Union Raybro si markaas aad u ogaato inaad markaas heli karta qiraac star 544 ama xidig 5444 gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo dhegeystayaal dhammaantiin waxaan leeyahay subax wanaagsan aan kugu sii daro intaan markaas qeybaha kale dhegeystayaasha aanan sii aadin ee qaybta kale ee adeega qaybta barnaamijka ka ah xagjirka ayaa had iyo jeer adeegsada arrimo oo dabcan fariimaha iyo weliba sheekoy- sheekooyinka qancin kara si ay markaas ugu soo jiitaan taageerayaasha gaar ahaan dhalinyarada markaas qadyadooda ee ay qadyadooda ay kusoo jiitaan cilmi baaristu waxay muujinaysaa internetka iyo weliba baraha bulshada ay sii kordhayso ay u noqdeen wadada markaas isticmaalaha ah ama loo isticmaali karo si loo dhiirigeliyo loo xag- loo xagjireeyo loona shaqaalaysiiyo qaybaha khatarta ah ee dadka markaas sida dhalinyarada waxaa muuqata in haddii markaas la rabo in laga hortago xagjirnimada rabshadaha leh ay tahay mid wax ku ool ah waxaa loo baahan yahay in si weyn diradda loo saaro horumarinta sheekooyin wax ku ool ah oo ku saabsan goobaha caadiga ah iyo weliba kuwa dijitaalka ah si loo ta- si loo taageero hadafka guud ee xas- xa- dabcan xayisiinta waa khatar sheekooyin rabshadaha wata ee xagjir- xagjirnimada kuwaas oo ku dhex milmay bulshada taasoo horseedayso inay noqdaan xagjirnimo rabshada rabshada wato xarunta qaranka ee la dagaalanka argagixisada n c t c waxay soo saartay sheekooyin ku ge- ka gedisan kuwa kale oo g- kala gedisan iyo kuwo kale oo markaas lagu daa- lagu faafin doono warbaahinta caadiga iyo weliba aaladaha dijitaalka ah ee kala duwan si ay markaas ay u kala da- doodaan dadka kala duwan oo ay ku jiraan kuwa aadka ugu nugul ama kuwa markaas la kulmaan fariimaha ujeedada tahay in xagjir laga dhigo dhalinyarada oo ay ku biiraan kooxaha xagjirka Dheg- dhegeyste halkudhigu muxuu yahay shirkadda brave waxay markaas ku leedahay ukiona kitusema haddaad wax aragto sheeg had sidoo kale waxaa ku leedahay hakuna dabcan hakuna dini ambayo inate- inatetea ugaidi ma jirto dii markaas u xaglinayso qeybaha kala duwan ee argagixisnimada ama sidoo kale dad- ah, siinayso dhanka ina taagero xagjirnimada usione buybuyi ama dabcan haddaad aragto dabcan xijaabka dumarka ay qabaan ama sidoo kale khamiiska dad- ee la qabo ha u malin qofkaas inuu argagixisan yahay laakiin haya tu ni mawaze lagu leeyahay taasi waxay tahay waa dhar markaas labisashada oo adiga la mid tahay qofkaasi xurimadiisa sii laakiin argagixisnimada iyo weliba xagjirnimada waa ina markaas qofka uu ka fogaadaa ogaayidhi si su'aala la diini ma aha mid markaasi ku saabsan ama sidoo kale ay tahay mid diini ah oo arrimahan la faragelin karo ama sidoo kale lagu lagu dabcan lagula lagula qaban karo in xagjirnimada iyo diin markaas iswaafaqi karaan waa sida markaas breef ay kuleedahay jukwa musimaamu hadafkaada ha noqdo mid si- ka- oo ka hortegi karo aga- argagixisnimada waxaa lagu leeyahay tafuta elimu araaso cilmi ee buka ugaayidhi cilmi waa raadsan kartaa laakiin ka fogo argagixisnimada iyo xagjirnimada dhegeystayaal waxaa fariinta markaasi kusoo gudbisay hay-adda bref oo dhegeysta laga doonayo cid waliba inay markaasi ka taxadirto dhibaatada iyo weliba argagixisnima ee wadato dib aan ugu soo laabana barnaamijka hogaanka idaacadda star f m dhegeystayaal arrimaha xaalada guud ee wadanka markaasi diirada ku saarana kaga hadlayna aan dib markaas ugu soo noqona dhegeystayaal iminka madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale sheekada waxay markaas laleeyahay eh, sida khubarada cilmi dabcan khubarada markaasi kuwa siyaasadda ka faallado iminkan qaybta markaasi kenya kwanza uu horkacay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxay arrinta dhan iminkan doonaya ama doonayaan inay markaas oga shaqi qabaan in qaab markaas dowladnimada ah ama dowlad ah, qaabda- waa qaabka dowladnimada ay oga faa'iideysto ama oo madaxweyne uhuru kenyatta oga faa'iideysto sidoo kalena uu ku taageero shakhsiga markaas oo isaga taageerayo waa midda markaasi keenayso in madaxweyne ku-xigeenka uu afka furto sidoo kalena hadaladiisa qaar iskugu jira mid markaas uu canaan kaga dhiganayo iyo mid markaas uu kaga dhiganayo ama sidoo kale u u- u muuqato mid markaas uu ku calaacalayo hadaladiisa qaar laakiin sida markaas iminka ku cad uu leeyahay dabcan cidda kula soo halgamta waa garanaysaa ciddii markaasi meelaha faraha badan isla soo marto waad garanaysaa Waa- dabcan ciddii markaasi wa- dacwi- dacwadihii wa- eh, maxkamadii caalamiga ee dembiyada dagaalka ee i c c da ciddii meelfa kula gaartay ciddii markaas garab socotay ciddii siyaasadda kula soo garab qabatay ciddii markaasi ololaha si- siyaasadda markaasi kula baday labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii dabcan madaxweyne dah kaama saarno taasi waad garanaysaa oo kaama qarsoono laakiin ujeedadu ani ma garanayo laakiin adiga shakhsigan waxba aan- waxba adiga kaama rabo xitaa cod iyo kuwar kaama rabo laakiin shakhsigan adig iida oo ula jeedo raila odinga halkan kenya kwanza iminkan waa madaxweyne ku-xigeenka waxay cabsi ka qabaan in markaasi loo adeegsado qaabka dowladnimada ee madaxweyne uhuru kenyatta oo markaasi sida u maqato sidoo kale rajada gelinayso raila odinga eh, in uu markaasi uu xagga madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu taageero xoogan ka heli karo rajadiisana iminkan khubarada dhanka siyaasadda kuwa ku faalo tilmaamayaan inay tahay mid markaasi boqolkiiba siddeetan la hubo rajo xoogan inuu ka heli karo dhanka madaxweynaha ama sidoo kale dowladnimada hadda halka sidoo kale een, waa qaybta markaas markaasi ay uu rajada uu ka qabo laakiin taasi ayaa haddana walaac fara badan ay ka qabaan kuwa kenya kwanza ee madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dhinaca kalena ee azimiyo laumoja waxay ayagana cabsi ka qabaan dhanka kale ee guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c waa kale cabsidaasi dhegaystayaal laakiin cabsida haddii la kala qabo sidee markaas wax u kala soconayaan ama wax loo kala wadayaa bal cid weliba aragtideeda fikirkeeda aan kala dhegaysana dhegaystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa qeybaha markaasi dhegaystayaasha iminkan qaadka telefoonada sida tooskan ugu fura si ay uga qayb qaataan barnaamijka idaacadda star f m arrimaha xaaladaha guud ee waddanka ee sidoo kalena qeybta siyaasadda ee doorashada ay sidoo kale kala cabsida iminka markaasi ka dhex taagan dhinacyada kala duwan ay ka kal- ee markaasi kala cabsanayaan madaxweyne ku-xigeenka wuxuu ka cabsanaya in madaxweyne uhuru kenyatta uu arrimahan faragelin ku sameeyo halka raila odinga isagana uu cabsi ka qabo in markaasi faragelin guddiga doorashooyinka ay wax ka sameeyaan oo markaasi ay ugu taageeraan amase ugu hiiliyaan ruto waa dhinacyada kala duwan halkan eh, dabcan yaa wadada saxda kusoo dhici doona oo markaasi taageeraash- taageerayaasha markaasi xoogan ay kusoo bixi doonaan yaa garan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal iminkan cid waliba guul- guule markaasi kala sheeganayaan yaa cudde markaas iyadoo doorashada la gaarin raila wuxuu leeyahay kursiga waxyar baa igaga soo haray oo maalmo keliya inaan ku fariisto halka ruto uu leeyahay waxay la farakabtaraysa gacmaha ku tirsada in markaasi dowladda aan markaasi soo dhisan doono soo socota ee agost waa sida markaas ruto uu leeyahay halka railana isagana uu leeyahay waxba ma soo harin dowladda iyo boqolka maalmood arrimahan maciishada wax baan ka qaban doonaa waxyar maa soo haray iska dulqaatay uu leeyahay haddaba haddana cabsi ay meesha ka jirtaa raila wuxuu ka cabsanaya in faragelin xoogan iyo doorashada markaasi si caadi ah ama si transparency aysan u noqonin waa si hufan aysan u dhicin ayagoo uu- asagoo markaasi ka cabsanayo in markaasi ay xasho ay ka dhacdo halkaas oo loogu taageero ruto halka ruto asagana uu ka cabsanayo madaxweynaha inuu arrintan dowladnimada u adeegsado faragelin uu ku sameeyo haye see isku waafajinaya marka see isku waafaqayaan wax labada dhinac taageero iyo xooge xoog bay kala sheeganayaan sidii hore ma aha ee labadi kun toddoba iyo tobankii dhanka dowladda u badnayn oo taageera markaas aysan ka haysan raila dhanka guddiga doorashada muu ka haysanin taageero dhanka madaxtinimada taageero ama dowladda taageero kamuu haysanin haddana laakiin dhankan dowladda iyo weliba waxaa is haysataa guddiga eh, dabcan dhinaca do- eh, eh, dowladda eh, Ra- raila eh, waxaa is haystaa madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila oo as- waxaan raali hada waa madaxweyne ku-xigeenka william ruto wuxuu haystaa madaxweyne uhuru kenyatta in arrintan doorinimada ama dowlad- dowladnimadiisa uu u adeegsado taas oo markaas laga yaaba inuu ku muquuqi ama sidoo kale uu meesha kaga saaro halka raila isagana uu cabsi ka qabo in ay guddiga doorashooyinka ay u eexato ruto cabsidaasi ay haddana ka jirta eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka dhegeystaha saaka barnaamijka noo daahfuraya soo dhow waa ku salaama walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
aa yuusuf bakar sahra la dhahaa jiliyan kasoo hadlaya adiga dhegeystayaasha dhan waan ku salaama wallaahi horta yuusuf Wal- bakarow ilaahay waan ka baryeynaa walaal magacaaga
sahra lay dhahaa sahare maxaan kugu daraa
saare maxamed sahare maxmed halkee
islii isli saharo soo dhowow
waa dhowahay horta yuusuf bakarow ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu nabadgelyo noogu dhameeyo doorashadan Aa, aa, xaashidu aad bay u kulushahay ma fahmi aad iyo aad
laakiin waxaan kuu sheegayaa wuxuu madaxweyne ku-xigeenka cabsi uu cabsida calishaan u tirsanayo isagaba wuxuu ogyahay sidii reyla lagu sameeyey em, doorashooyinkii lasoo dhaafay labada kun iyo toddobadii iyo ma fahamti halka railana
raila calashaan isaga raila hadda cabsida hadda ha iyaga waagaasna i e b c day ka sheeganayaan laakiin aniga waxay la tahay kolley haddii dowladdan sii socota ay la jirto raila waxaa laga yaabaa inay hesho ma fahamta mhm
oo ninkan uu calashaan raila uu ku tiirsan yahay laakiin nin walba wuxuu geysta unbuu sugayaa waa sidii uu raila loo galaayay isagaba doorashooyinkii oo uu dhahay waa laigaga shubtay booska unbuu maanta taagan yahay en, uhu- en, ninka la dhaho ruuta ma fahamta aad iyo aad
marka cabsidu way jirtaa labada dhinacba laakiin aniga waxaan dhihi lahaa haddii dowladdan si caadi ay ula jirto oo ay ula shaqayso en- en- en ninkan la dhaho Ra- raila koley isaga u dhowdahay inuu waxhelo Ke- masalan kee habooneed marka inuu arrintiisa gaabsado een, kal- in- waxaa loo hab- waxaa la rabay in wax la kala gaabsado kee ku habooneed marka in arrimihiisa siyaasadda uu ka gaabsado qeybta Een, haddii raila uu asaga isku uh, dabcan rajo uu ka qabo madaxweynaha uu inuu wax ka- ku taageero
waxaa ila fiican inuu gaabsado ninka la dhaho ruto oo qaabkee oo calashaan haddii koley koley inkastoo dee dowladdaanu ay sii socotaan in badan waxay la tahay hadda markaad dhehayso gobolada dhexe oo madaxweynaha kasoo jeeda inta badan waxay la taageersan yihiin ruto soomaalan dhehayna aad iyo aad sax haddii ay taageeri laha maanta la dhihi lahaa madaxweynaha goboladiisa oo dhan waxay la jiraan horta raila maanta waa isweydiin maba ay lahaan lahayn oo waxaan u tiirinayn madaxtinimada inuu helayo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal en, ninka la dhaho rayla laakiin haddar waxaa tiri inta badan waxay bari jiraan maanta haddii la qaadi lahaa doorashada waxaa tiri wax badan buu ka heli lahaa soo maa codka xagga yaa bartamaha dalka waxaa ku ta konton iyo shanba boqolkiiba ka bataa madaxweyne ku-xigeenka xitaa haddii la isku daro raila iyo uhuruba ayo ka warne maanta marka wax walbaa isbedeli kara ninka la rabo marka inuu gaabsado oo uu noloshiisa iyo maaragtay mustaqbalkiisa inuu ordo wa- waxaa fiican horta soomaalida waxay dhahdaa sidaan kugu waxay dhahaan soomaalida sidaan kuugu lisay iguma iguma hambeyn.
hambeyn sax Ah, oo madaxweyne een, uhuru kenyatta ma uusan sameynin siduu ruuta u- u- waa waa run waktigii door i c c da iyo xarigooda iyo waxyaabaha badan lagu eedeynayo waxa waxa usu xuduudaya waa maantay raila iyo islaanta uu ku-xigeenka u doorsaday waa dadkii daba taagnaayo maxkamadooda iyo dacwadooda ka dambeey ma faham haye marka madaxweynuhuna siduu siduu ula dhaqmayna waynu ogeyn oo loo wada ordaayo oo ay walaal lahayn oo ay kulli een, calashaan waxa badan buu lasoo qabtay markii runta loo hadla labada jeer oo uu helay madaxweynuhu waxaa ka dambeeya oo aada ugu ugu ordaayo oo ugu teeteynaye waa madaxweyne ku-xigeenkiisa laakiin markii ugu dambeysa kolle un handshake la sheegayo unbaa wax walba bedela ma faham aad iyo aad laakiin wanaagaasi uu samaynayo horta ilaahay baa garanaya qofkii ilaahay ha noogu dhibo qofkii khayrku ku jiro laakiin badanaa dadka gaar iyo islaamba hala ahaado laakiin qofkii khayaano lagula dhaqmo isagoo kuu dadaalaya aada khiyaantid waxaynu ognahay in ilaahay subxaana watacaala uu kaaga hiilinayo xaggiisa ma fahamte haye
marka kale anaga qofkii khayrku ku jiraan rajaynaynaa laakiin kii khayrku jira allaha noosmayn laakiin waxaan dhihi lahaa ruuta inuu doorashada ayaa fiican laakiin sa- sahare doorashadan dadka shacabka la rabay inay een, lagu xisaabtamo hadda maxaa keenay in i b c guddiga doorashooyinka iyo dowladda im- een, madaxweyne uhuru kenyatta loogu soo loogu celcelinayo halkaas ay u dhaafi la'dahay
dadweynihii oo aamusan dadweyne baa inta badan anigu aan kakow ahay weli meel aan u u codayo weli ma aanan en- en, calashaan reasonkaas ma aanan gaarin ma fahamta dadka weli dhexdhexaadka ahaan hayo codkooda haysta ma fahamta oo undecidedka kuwa la sheegayo waxaa lagu tilmaamay inay yihiin boqolkiiba shan iyo toban
dadkaasaan ku jira ani ani weli labadooda mid aan u codayo m- dhexdoodaan taaganahay weli laakiin at least marka maalmaha ugu dambeysa oo ay sida siyaasadda saan a u sheegayso aan u arko kii markaas aan si dhaho wuu ku fiican yahay inkastay wax badan ka hadlin ayaan rabaa inaan codkayga siiyo ma fahamta aad baa maasan sahare markii kugu horreysay idaacadda ka qayb qaadatay miya
maya dhowr jeer aan yusufa ka qayb qaatay brograamo badan baan ka qayb qaataa Shuk- inta badan waana idin dhegeysta shukran aad baad umahadsan tahay soo dhowo mar kale aan ku leeyahay in badan
insha allah waa mahadsantahay Yuusuf.
aad baad umahadsan tahay waa gabadhii ugu horreysay siyaasadda fahamsan oo gabar soomaali ah oo si xeel dheer ah si markaas waxgarad ah fahankeeda ay uga qayb qaadatay aad baan uga mahad celinayaa sahre shukran aan ku leeyahay siyaasaddan wax badan baa kala socotay halkaas kasii ambaqaad wax badan kasii kasii fahan oo kasii qaad oo raggan waa inaa markaas iska dhicisaan oo aad iyo aad yaan isku dirin dararka- dadke walaayo soo dhowo walaal soo dhowo magacaaga waan ku salaamayaa in badan الو السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu وعبد القادر قرقان صح الشيخ waa saaxiibkii hayi cabdiqaadirow
يعني والله الحمد لله نية هو أنا أردنا في فيديو aad iyo aad
أردو حالة لبدا من مدة مدة أود قول وهيسا waa sax
شبكاتي وحنحن هوسا كجر تايو وحالة ليه هاي موسى سلطان قلابا لنحن قرارة فيه هنا oo oo dabcan dadkii contract iyo mashaariicdii kala qaateenna qayb uu aad ugu dhow yahay ها ماشي صحبا كير جرا haye niman kan raila ana daruto uhuru dabada kula jiraan oo telecommunication kii wixii oo dhan baa ayagana gacanta waa sax aa lagu haystaa waa qaybta isgaarsiintii teknolojiyadii ay haystaan haa haye marka waxaa waaye waa laisgaadayaa meeshan marka annaga kule codka aan ridayno oo leenka aan gelayno haba cadba in waxba ka jirin oo oo qorax beesha lagu dilaayo
waa sida hadalka waa sida adiga aad leedahay haa masaani qaba waayo haye marka waxaa waaye nin yahow labada nin horta kenya waxaa caddaatay in doorashadan codka la rido uu waxba ku fadhi uu waxba ku fadhinin waa sida xanxanta u u socoto xanta u socota ha Marka Hey.
laakiin haddii la dhahana labada nin annaga kolley midkaan arkayno ra- ruto saatiinka ilaa hadduu madaxweyne ku-xigeen ahaa hadduu wax qaban karo ama hadduu wax tari karo xilligaas wax qaban lahaa waa sax hadda wuxuu ku maraamursadaa shantan dambe saan iyo saan laakiin waxa waxba kama jiraan Een, shantii hore muxuu wax muxuu tara muxuu soo kordhiyaa meesha taala mida kale Ra- raila saan ognahay waa wadankan re- transformation badan oo ka dhacay asaas sabab uu ahaa haye marka anaga odaygan waxaa waaye waa shantan sano inaan tijaabinno way naga haysaa oo Een, cabdiqaadirow cabdiqaadir qoran ha la tijaabiya ma xumo laakiin haddana muxuu asigoo eh, dowladda ay la jirto madaxweynaha uu la jiro oo iminkan taageero xoogan u haysta raa'ila oo weliba qosolkiisa dhoolla caddiintiisa la arkayo maxaa haddana waswaas oga qabaa guddiga doorashooyinka muu ka aamuso waswaaska waxaa waaye waxaan waa waa waa siyaasad waaye arrintan haddii aad ka aamusto hadhowto waa wax badan baad kala aa kaa kala daadana laakiin haddaa adina aad qayliso ilaa wax baad dhici kartaa ma ogta haye haddaad qayliso marka waxaa annaga shalay waan qaylinay waa waxba dhib ma jiro waayo Haye.
annaga waan wada qaylinayna oo anaga shikir iyo tuhun baan qabay waa sax marka waxaa waye waxan waa waa siyaasad wuu si wuu si afeefa dhiganayaa haye
marka waxaa waay nin ilaahay un anaga nabad un hana siiyo annaga nabad un baan rabnaa waxaan kolley nin noo taliyaba Eh, mar en, gorano intaad ka bixin madaxweyne ku-xigeenka wuxuu leeyahay niyow lugaha ii qabanaysaa garoonkan ka dhex bax oo ar- agtiisa lagugu arkin
hadda marka waxa waxaa caddaanaysa soo wataan sheegaya waa inaan waxba codkeeda waxba ku fadhin caddaanaysaa ilan uu asaga laftigiis wuu ogye inuu horaan dad lagu soo qabtay yaa og waa waa waa ruto yo- maxaa maxaa lagu soo qabtay
Waa- wuxuu ogyahay wuxuu leeyahay lugaha ii qabanin in wax la dhacu ogye oo iyo wuxuu rabaa inuu iska celiyo inuu iska celiyo walaa ninkan haddii la duulay ana ana ana meel iska saariye marka qaabkii iyo howlihii waxa l- loo kala wadi jiru markaas aleeda uu fahamsan yahay haa waxaa waaye laba nin waxaa la labadii biyo wada maquurata meesha iska taabata ayagaa og marka way is ogyihiin ruto iyo uhuru way is ogyihiin waxaan in la dhaco way ogyihiin ha sax Ah, xaqiiqi waaye aad baad umahadsan tahay qorane saaxiib wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi en, wuu mahadsan yahay xigaha kale wala soo dhowow magacaaga Wanda walaal Faadumo Nairobi ayaan joogaa.
faadumo soo dhowow faadumo msalaani
Haa, haye walaal waan dhowahay.
ka qayb qaada Horta faadumo walaalow- horta walaalow waxaa waye doorashadii Kenya ka dhacay sababta nabad Allah noogu dhameeyo.
aamiin
Horta waa lis ogyahay mooshan ilaa moo wuxuu sameeyey waa lis ogyahay haye lisma gaadaayo.
lisma gaadayo Haa, haye annadana waan ognahay haye 2017 waxay ka dhacay waa la ogyahay.
haye Wax hurdaay ma jirto waxaa nabad dambeeya waa dhasha mooyaane.
maxaa dhacay labada kun toddoba iyo tobankii faadumoy Haa, waxay dhacay waa la ogaa.
maxaa ogayn hadee adiga ma- Hadda waxaa loo ogaa Aha.
doorasho xalaal doorasho xalaal ay ma soo dhicin.
haye Soo ma aha.
haye doorasho waxaa soo dhacday waan helay un mooshi laba jeer intii lagu celiyey ma aragtaay waan helay unbaa lagu celiyey mooyaane wax wax la wax ilaahay abuurto wax ku soo dhacay ma jiro haye horta rayla waa tamar badanya ma garato haye waa ninkaan maalinkaan dhalanay cadadan taagan aha
oo dhacaya intaas oo samraayay haye marka horta inta runtoo laleeyahay aniga inuu samraayo anduu dhaco akeedi andii la cado inuu samraayo ma malayna horta nabad allaha nuu oo waxa- oo waxaa leedahay xitaa haddii loogu guulaysto ma aqbalayo maya maba aqbalay ani siday aniga ila tahay wey haye
soo ma aha mhm
waxaa weeye dee bar hore markii duwasa seventeendii doorashada dhacday waa kii ruto iyo maxay aheedo iyo is- maxaa wahaye iyo madaxweynaha hadda haayo xilka Mhm.
waa kii maar ayaa tiriyood maaragtay oo isdoorteen sax
raila waa kii mudula mudula daariya asadana oo caraad laasdahay doorasho u dhacday asadana haye sooma aad iyo aad marka waxaa waaye meeshan horta calaab kama soo socdo waa lidhacayo sanaa lidhaca waa lisooja mootahay haye waxaa lisa soo marana waa looja waa sax marka annaga waxaway waxaa nahay waxaa waraaq baan haysanaa waraaq un baan ridnaa Haye.
Wixii reeye iyo wixii kalena war uma hayno ma garan aad iyo aad marka waxaa way nabad un ilaahay unbaan baryaynaa mooye faadumo faadumo sheekada hadda way ka duwanta tii hore wixii way ka duwan tahay hadda ruto wuxuu- wuxuu leeyahay wuxuu waswaas iyo cabsi ka qabaa madaxweyne uhuru kenyatta inuu faragelin uu sameeyo halka raila asagana uu cabsi ka qabo in guddiga doorashooyinka xuduuda i e b c ay u u eexdaan u xag- u xagila- dabcan dhankaas ay aadaan madaxweyne ku-xigeenka ay wax u sameeyaan hadda kuu sheegay ruto iyo iyo uhuru aha waa isogyihiin soomoo labadaba maxay iska ogyihiin ay isogyihiin labadaba laba xalaal ku socdaba malayaan oo abayda wuu iska leeyahay mooyaane kanaana iska dhaha mooyaane Ah, farsamoo dhan ma aqaano labada ruux farsama yaqaanaa farsamada la aqaanana walaalo waa isogyahay annadana waa ognahay ma garan laakiin sida khubarada qaar ay sheegaan farsamooyinka waxaa aad ugu dheereeya madaxweyne ku-xigeenka
ha u dheereeyo ani waxaabaan dhihayaa ka qaata baan dhihayaa ani nafsi ha ka qaato waxaa way yidhi ninkaas horta waa usoo halgamay haddii la fiiriyo horta waxay soomaali tirahay maaragtay nin abaalguday waa la nin abaalgalay waa la arkin nin abaalguday lama arkin ma garan maxaa ula jeedaa marka yaa ku wadaa waxaan ku wadaa Uhu- uhuru uhuru waxaa weeye ruuta wuxuu la soo maray waa oja asalaba madax hadda markii u dambey tuwa sabantiinti ma heleen
wuuba ogyahay wuxuu la soo maray maxaa hadda marka ugu naxariisan layahay oo garab u siin layahay naxariisanin had- waa ma ma naxariisan waxaan waxaa way siyaasi waa isdejiyey waxaa way dan buu su wataa u marayna ana siaan uma marayna ani dan been buu su wataa haye waxaa way hadda waxaa way hadduu ninkan soo helo uhuru hadduu soo helo muxuu ahay eh, ru muxuu hadduu soo helo muxuu ahay madaxweynaha hadda aha hadduu soo helo ninka eh, Ru- eh, Raila aha hadda dan markii aka adun baad u fadhiya adun baad talinaa ma garatay ana sidaa ila tahay way ani oo adi faadumo aan seeg waxaa leedahay sida hadda kula tahay waxaa leedahay kursigan weli waxaa kusii fadhiya madaxweynaha kusii fadhinaya xitaa hadduu helo ha asadun baad kusii fadhiya Maxa- isbedel imaanaayana ma jirto maxaa ku leedahay saa maxaa aragtay ma isbedel maba jirto ma hadde sidaan u arkaya isugu loolamaadaan arkaya loolanka waxaa la rabaa kan madaxweynaha inuu ahay toban sana kusoo fadhiyay jeesida waxaa la rabaa inuu istaadato ha sax soo ma aha Aad iyo aad.
Uu dhahaya ninki ma- ma- ninki maaratahay oo tartamaya tartamo haye soo ma aha dhexdooda ka- inuu ka dhex baxo ha uu ka dhex baxo ninku wax tutarayna markaas wax kutarow dhoo bal lacagna oo isku taabin garay gaaridan oo isku taabin garay diyaaradan oo isku taabin waa la laakiin nin loolamayo weligay maba arkinba aad baad u mahadsantahay faadumo shukran way mahadsan tahay nawareeb bay ka soo baxday gabadhaasi een, ku mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonkaan siinaya soo dhawow hallow star f m waa tahay dhegeystahaasi qadka telefoonka ku dheer meel buuqna wuu joogaa dabeel ayuu ku- ku furan warahmatullahi wabarakatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga yusuf bakad waa xuseen jiis maarow xuseen xuseen jiis eh, dabcan tabliiqa ku maqneed oon f- yaan filayaa waan ku waayey beryahan waa fiicanna waa joogaaye haye waxaan ku eliniyow wax kasta oo la wadaba qanjaha qanja gud bay imaanayaan wax kastaba qanjaha imaanaan waa runtaa haye laakiin waxaad ogaataa nim qolada la yidhahda gema oo kelinyaga xunturtooda ay tahay waa sax waa kuwa qeybta eh, bartamaha dalka gema aa loogama yaabo gema inay nin jalwo daba istaagta waa maxaa eh, dabcan waa sida caadada u ahayd ba in badan eh, lagu sheego lagu xanto aa haddan laakiin een, wax rajo ay ka leeyihiin dhankaas ilan adigaa meeri joogtaa gemana waa ka tirsantahay bartamaha dalkan waa joogtaa een, mulima kenya marka een, rajooyinka iyo waxyaalaha aadku weyn hadda labada dhinac shakhsiyaadkaas waa kee
waa u d a waay u d a waay ruto waay haye bal bal arrintan loogama yaabo ninkaanay tanaawiil inay daba istaagaan loogama yaabo laakiin wax yaroo oo- uhuru dabada ku warto aha aa laga yaabaa inay u codeeyaan yaa loo cadaynayaa
Een, rayla xaggiisa jira wax yar haye gabanaa xaggiisa haye markaan sidaas ilaahay kadhig ay noqonaysa annaga nabad u baan rabnaa haddii aan aragnana de afrikaan istirdimayo labadii meel ay ku dagaalamaya allah nagu badbaadiy waa sax
markaan khayran kuula jeynama shukran aad baa umahadsantahay xuseen jiis oo dhankaasi bartamaha dalka mulima kenya uu joogaa dhegeysan oo dhanka meru ee uu ku mahadsan yahay soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku salaama yuusuf oo axmed oo nairobi axmed axmed maxaan kugu daraa ugaas axmed cabdi axmed cabdi ow barnaamijka waa la socotaan filayaa war dhowr mar baan ku soo wacay seebta war abu abu- aad baan u fiicanahay cafwan waa mashquulkii iyo howlihii baa iska badan raye ninkii saaxiibka ah waa salaamaya miscad waa sax waa dabcan waa uu ku jira asagana galabtu soo galaan filayaa
hay niyahow horta laba saanadood baan la barbar dhigtee baasta horta niyahow ani adigu waa sooga ogla oo kula kaftamaa ma garan waa sax waan ogolahay kaftanka een, axmed cabdi ow anigu waa ku ogahayo kii kuwaansaa tahay Een, axmed ow hadda laakiin taa dhexaad baan ka ahay ilaa markaan mikrofoonka aan afku ii saaran yahay cid ma taageero laakiin keliya ma yuusufow waa waxaanu yacni macnaha eh, in la- in la istaageeraa wax mushkilada ma laha laakiin a- een, axmed ow markuu mikrofoonka ii furan yahay mase markii idaacadda aan ku jiro cidna ma taageero dhexaad baan ka noqdaa laakiin su-aalaha halkaasi dhiga waxaan dhahay raa'il eh, madaxweynaha wuxuu shaki madaxweyne ku-xigeenka wuxuu shaki ka qaba madaxweynaha waa inaan isfahanaa oo public baabad la hadlaysaa Wa- haye.
inaad dhexdhexaad noqotona waa ku qasban tahay Waa sax.
laakiin haddana waa isoglah oo waad taageertahay oo waad taageersan tahay oo kama marno waad dhexgelisaa oo waad qanjiirisaa waa isla ognahay oo maxaa ula jeeda waa dhexgelisa maxaa ka wadaa ma fahmin yacni dee dee taageernimadaada waad ku dhex tuurataa waad noogu tuurtaa.
aniga aniga intuu carabkayga u hadlayo mise hadalkayga u socda weli ma arkin axmedow wax aan dhexgelinayo Eh, marka eh, yusuf waa ku salaamaya Shuk- horta niyow laba su-aalood baad ugu soo tuurtay in xal looga dhigtay ahayd ma garan maya waa sax waa labadaasa lagu isku barbardhigaa
baasha haddaad markii aad ama eh, maxaan ku dhaha ruuto ka hadlayso ama aad eh, rayla baaba ka hadlayso inaad mid un maasha maaragta laakiin xoogaa waa yaro dadkii u ku jaawareerayaan midna wa- markuu su-aashii uu qofkii bilaabo midii kale haddana labadiiba waad wada weydiinaysaa marka raylana a d c buu ka qabaaba tiriinka ninkan kalena wuxuu ka qabaa xagga madaxtooyada waa s- waan sidaan iskugu barbardhigay een, axmedow mar kale aan kugu celi waxaan ku dhahay madaxweyne ku-xigeenka wuxuu walwal ka qabaa inuu fargelin uu ku sameeyo siyaasadiisa madaxweyne uhuru kenyatta waa siyaasadda sida u rogroganayso u wareeganayso raa'ila isagoo dhegeyso wax yar wax yar dhegeyso wax yar wax yar i dhegeyso nooga dhigi lahayd wax yar i dhegeyso waxaad dhihi lahayd ruuto madaxweynuhu ka qabaa taas ama waxaad Axmedow- uga dhigi lahayd Raila taa ka qaba Axmedow, i dhegeyso.
laakiin hadda haddaan labadaba kaaga jawaabo ii jawaab haye haddaan labadaba isku dayo waa sax
ee niyow ee, ee, Raila a b c maalmo dhaweed waa ka hadlaayay horaantiisna ruuto waa wixii ka qaylinaya walaa cod baa melyalaha la bedelay transfer lagu sameeyey waa sax haye sidii inuu codka isagoo hadda codkii dhacayba haye
asaa ku hayay sidii inuu ogyahay baash haye
kadibna Raila waa hadlay oo asna wuxuu yidhi manualka problemka jira waxa waaye waa in backup laga dhigaa sidii hore u dhacay waa systemkii hore ee manualka loo isticmaali jiray macnaha electro electronical iyadoo ah macnaha manualka waa inuu backup noqdaa waa sax haye oo plan b noqdaa waana sax wey Ha- waa sax haye
horta Raila eh, macnaha doodiisu intaa waaye doos kaluu ka qaba mana baas haye
waana ognahay oo watankula baasa ruuta markaana markuu dawladdii lama haystee maanta eh, dawladda awalba wax ku dhici jiray ninka wax dhici jirayna waa asage wa- watan kaluu dira ma garata oo Adeeg- ninkaan ay qaraabo yihiin inuu wax dhici jira anaga xaqiiqa uma hayso star f m xaqiiqa uma hayso haye Ah, iska daa waa waa la wada ogyahay adiga laftigaaga waad og tahay haye asaga afkiisa kalaa madaxweynaha waxaa lu ribaaxi rabay waa baasha markaan dhacnay oo aan dhici rabay buu yidhi waa sii deynayaa kursiga waa ka tegaaya haye
marka taasina waa taas waa sax oo Raila horta baasha intaasuu sheegay haye
xaqiiqna waaye dhinacan kale markaa u timaado inuu Raila dawladdii markaan ay macnaha madaxweynuhu taageerayo ki- uu azimiyo uu German u yahay ma qarsoona mhm
marka Ruto ama askaysi horaalahow ama afaaf dambe lahow bay Soomaalidu ku mahmaadaan haye
waxaan xasuustaa isagoo yidhaahda wajana naye kazi amatiyangi na mucheru isagoo dhahan xasuustaa haye ku dhaa haye hadda maanta mugse- shaqadii k- m- eh, mucheru iyo matiyangi mhm ruuto ha u ogolaado ha dhaafo haye
marka intaas waaye uu- ruuto waaye wax calaacalka qaba ruuto waaye waxa madaxweynaha dala duraaya sida gabadha hadda kuu sheegay isagaa ahayd inuu samro haye isagaa ahayd inuu booskiisa u samro haye isagaa ahayd wuxuu leeyahay waa soo garab taagnaa waa cid walba ay soo garab taagnayd siyaasaddu weligeed waa sidaas Ah, waa sax laakiin uhuru anigu waxba ma u keenin anaa wax walba saaray Haye.
raila anaa prime minister ka dhigay Aha.
uhuru anaa madaxweyne ka dhigay Aha.
kibaki anaa madaxweyne ka dhigay haddaad tiraahdo Aha.
ayadana problem bay leedahay haye oo aadan sawir muujin waa sax raila labaatan sano oo min afar shan sanaa la la la goonahay aha waana sabray aha maanta la dib aa loogu soo laabtay aha
marka waa inuu ruuto waayo marka waxa problemka wada wasaana rabay inuu sabro oo madaxweynihiisa u sabro markii hanksheeg ku dhacay marka hadda uu su-aaska maxaa ka- keenaya marka uu ka qabo madaxweynaha waxaa keenaya mujeri buu arkaa oo i c t teknolojiyada haysta oo i b c la shaqaynaya oo jalooba loo keenay wuxuu arkayaa matiyaangi oo hawshii gacanta ku haya oo ammaan amnigii gacanta ku haya marka wuu ogyahay meeshuu wax ka qaadi jiray halkaa inay ahayd buu ogyahay oo wax iska dabamarin jira asagu uu amrayay meeshii buu ogyahay inuusan amarkeedii hayn oo marka wuxuu leeyahay halkan laga qanini karo inuu madaxweyne madaxweynaha dhankiisa u eg ee u muuqataa halafu halkaasay ahayd marka inuu markii hore madaxweynihii hore u sheegay waxaa inuu yidhi war sabir oo halkaa fadhi ha diiduu yidhi waa sax waa arkaysaa meeshii madaxweynuhu ka soo jeeday buu durahayaa uu maalin walba dubaha ku garaacaya haye horma nin runtaa lisu sheego aad waad umaasan tahay warkii baa la gaaray axmed cabdi marka odaygu odaygu ha adkaystaan leeyahay ma garan O- odayg waa odaygee waa ruuto ruuto ruuto ruuto ruuto aad waad uma- christian nation maahana waa muslim nation aad baad umahadsan tahay shukran een, waa axmed cabdi aad buu umahadsan yahay saaxiibkaasi Eh, fikirkiisa aragtidiisa se uga qayb qaataan uga mahadcelinaya waa saaxiib mar waliba ku xiran sidoo kalena eh, marar qaar buu igalaa uu leeyahay warniw adi dhan baad u janjeertaa laakiin axmed aniga dhexdhexaad baan ka ahay in adeer macaan ku mahadsan yahay star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan saaxib el dhegeysaan dhammaantiin Eh, waa ku mahadsantihiin sida quruxda badan fikradaha kala duwan aad oga dhiibanaysaan artidana markaas aan oga dhiibanaysaan sidoo kalena si aan iskula fahmayno eh, barnaamijka dhegeystayaal saaxiib yaal halkaasaan kasii ambaqaadanana iyadoo daqiiqada yar oo kooban ay inoo soo hareen si markaasi dhegeystayaasha kuwa markaasi doonaya barnaamijkan ay ka qayb qaataan halkaasi kasii ambaqaadaan iyadoo markaasi dood culus ay nusaakayna dhexmareen dhegeystayaal aad u tiro badan saaxiib yaal shukran aynan leeyahay sida markaas wanaagsan aan barnaamijka iskula gurfayno iskula qaada dhigna dhegeystayaal qadka telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha kale qadka telefoonkaas siinaya walaal soo dhawoon ku salaamaya magacaaga
Hello.
halow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu xuseen falliir haye soo dhowow yuusuf bakar diwaran fiican saaxiib haye abo waan kuu fiicnaa alxamdulilah xagar jiristanada waaye meeshanada aan iskaga baxaa barane sax
abo waan roonaya alxamdulilahi rabbi alcaalamiin barnaamijka danca maanta ka qayb qaat haye soo kob
waxaa duqa dukay baa dhihi jire Ah,
maroodiga oo dirtiisa wato dunida iska daacsan baan nahay anna wax un baan dareensaday oo ninkii dagan waa in loo dil ku celi mar kale xuseen falliir
maroodiga oo dirtiisa wato dunida iska daaqi baan nahay aha
anna wax un baan dareensaday oo ninkii dagan waa in loo dil maxaa ula jeedaa marka maxaa ku keentay aarkood dagaalamaya kuyo dabraha isa saartay baa nahay anna wax un baan dareensaday oo ninkii dagan waa in loo dil haye
goobcastoo dagaal damacdoo dariiqe fadhiisataan ahay anna wax un baan dareensaday oo ninkii dagan waa in loo dil waa sax
horta meesha dareenka uu ka soo baxay waa aragtaa ninkii wax xadi jiray Wax un ama baad- wax dhici jiray oo saaka wax baad ku tuurtaye mageeraar baa mise waa waa bromur
waar yuusufow markaan ku waran haye
meesha wax baa ka socdaa haye
Eh, ninkan waa laba nin oo maaragtay ninna cadaalad xaggeeda isdhigo ninna inuu wax dhaco oo ila awel hore intaan wax dhici jira ani ani adina aan wax islaba dhici jirno adi wixii la dhici jira aad ka soo noqoto aha
ana meeshii aan iska taagnahay aha
awowey wey wax dhicistii hore waa la yaabi oo waxa dhihi war yaa masina wax u samayn jirto war ilaha allah iga dhaafeeniyo dadki waa xasuuqi jiray war xuseenow bal meejan ka soo noqo aan ka baxno waxan waad ila talin haddaan taladii aan kaa yeeli waayo maxaa imaan haddana inaad dhinac iga marto haye
horta ninkanitu ruto ee waxyaalihii uu soo marmari jiray yuu uhuru garanayaa ilaa wax bay isla maaragtay dilin isla dhidhici jireen oo hadda albaabka laga tagan yahay
haa haye
sidaa awgeed albaabiyada iyada aheyd buu soo laabay ninkan horta uhuru haye
kanna kuwii baa u furan haye
hadda laba nin oo xoog xoog labaa isayaan waa sax
ninna ciidan buu wataa de uhuru buu wataa haye
horta waxaa wala cajeynahay waa taa waa sax
kan kale niyahow mugtay ani un aan meel fadhiyo oo ani aan taliyo horta ma fiicno haye
adduunka nin walbo mar inuu taliyaa wanaagsan waa sax
hadda duqan inuu taliyo waa fiicnaan lahayd duqan oo ruton uu ayarka oo maaragtay sida uhuru oo kale uu ay isla bamsikeeyaan oo makhaayadaha ay isla jojoogaan oo maaragtay bal ninkan siduu wax u maamulahay ayagana ay fiiriyaan oo kor ka arkaan oo kor ay ka arkaan haye ilaa dabeesha hadda maalinba sibay kuu mari haye
hadda ogow waa ani il araggeeji waa sax
waxaa fiicnaan lahayd odaygan inaan soo dhaweyno inaan maanta la doorto waddanka iyo dalka siduu bal wax u maamulo in ayagana kor ka fiiriyaan annagana aan ogaano berri haddii uu nina anfaco uu ka- uu yahay hadday mar kale oo aan ku ceshin karno aan ku ceshano Ah, haye hadduuna anfici waayo dee khadku ka bixi mog aad baad u maasan tahay xuseen falliir saaxiib ay alla saaxiib
waa adaa shukran waa tay mahadsan yahay xuseen faliir Eh, dhegeystaha kale qadka telefoonkan gelinaya dhegeystayaal waa ku mahadsan yahay qadka kale star f m soo dhowow waan ku salaamaya magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu haye أخي يوسف بكت وأبو محمد واي abu maxamed soo dhowow waan ku salaamaya in badan شكر الله لك قلت بسم الله بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء وبه نفتته وبه نختتم ثم الصلاة والسلام على رسول الله تلجم قلت أنت قهر aha وأخوي حسين قدام به haye يقول ريسي أختي فاطمة محمد sahara وخليبة وان سلامي sahara ugu horreysay aad iyo aad سهرة محمد Ah, sax
لما أنت وان سلامي aha قلت عليه aha إلهي عم برينو sax زاي إله الله بريو أرنتن وأدكتن haye فيري مدحوينة كوحيجينكا aha hadalku wallahi marmar qaarkoodana maba fiiroba haye inuu yidhi macnaha waxaa weeye kinyaasa kan anigaa saare kaas anigaa saare kuus anigaa saare inuu yidhaahdo aha hadalkaas kuma ficnayn haye sida daa walaalkali uu ka dhawaajiye aha waxaa la rabay inuu iska aamusaa la rabay haye laakiin waa dhacde sax mid kale in la ogaado aha ninkan sahal maa ninkan lee ruto nin sahla ma ah nin sahlan ma aha reelana waa sidaas maxaa ula jeedaa marka macnaa waxa weeye Aha.
ruuto fiira dad badan baa la socda haye madaxweyne dadkiisa haddaad hoos sii weediso aha kulli waxaa leeyihiin aha anaga isaga aan siinayna sababta waxay ballan baan qaadinay haye madaxweyne ballan buu qaaday haye toban sano inuu siinay aha ballan balla madax hadduu qaadina waxaa laga yaaba shantii sana ugu horreysay inuu bartay aha ma waxyaalasa samayna inuu maarata uu fahmi waaye sax yaa taasaa laga yaaba inuu kento inuu ka cabsaday haye hataa siyaasiyiintu markii arrintan ka leedahay labadan aha madaxweyne iyo ku-xigeenkiis waa laba waa caqli badan waaye haye marka taasaa diday baa inuu isku yimaadaan sax middan kale leeyihi madaxweyne ku-xigeen wagaajiga maxaa wax u qaban waay waxba ma qaban karin sababto waxay madaxweynuunba arrin maartay ani arrin Mm.
isagaa laga dambeeya mhm marka arrintan sheegaya waxaa weeye mhm
iyagu waxaa le ballankii baanu oofinayna mhm dad badan baa la socda hadda ruuto mhm hataa kuwan hoose kulli sidaasa leeyihiin mhm haddii isagoo hele la yidhaahdo ileen maxay dee waa hele haddii la yidhaahdana mhm reelana ma ogolaani sababta ogolaani waxaa weeye mhm ure idinka dowladdii waa ig dhac jirteen hadda waa ila socotaane mhm see kur- kursi liiga dhacay buu dhehi doonaa wareer buu keni oo raila wareer buu kenya leedahay wuxuu dhihi doonaa see liiga reeyay inigaaba gacanta ii ta- i taageeraysan oo ila socoteene ha ileen dowladdii waa ila socotaaye waag hore idinkaa ii dhac jire Aha.
see ninkan iga hele buu dhehi doonaa isigana halkaasuu istaagi haye kana wuxuu dhehi doonaa haddii waa laga adkaadee aha inuu yidhaahdo ma jirayso ileen dadda la socda buu yaqaani mogta waa sax meeshaas dhib inuu ka imaado haye marka labadaas inuu dhacin waxaa la rabay haddii la reelabaa hele aha ruuto inuu yeelo mhm uu sabro mhm oo kenyaanka fiiriyo maxay nabadgelyo kenyaan fiiriyo aha iyo wanaageed fiiro u daayo aha laakiin waxaa laga yaaba nimanka afrikaan waa waa galgaranaysaa mogta waa sax hadda oobin ani madda anigaa hele inuu yidhaahdo waa sax oo kuwii la socdana maxay dee qoladii madaxweynaha maxay dhali- dhalindan baa la socota ninka nin saala ma aha haye had fiiri markuu tagaya meesha madaxweynuhu ka soo gale waa bartamaha dalka sidii u imaanaya bal u fiiri haye laakiin madaxweynaha meeshuu ka imaada si ma tag karo haye Wa- lagama yaabo sidaas lagu imaado si yani aha marka arrimo badan baa jiraaye aha ani waxaan usoo gaabini aha kenyaanka haddana dhagaysanaya khaasatan soomaali dadka muslimiinta aha ilaahay aad inaan u barino mhm in waddankan inuu ka dhacin aad iyo aad macnaha haddii dhibka dhaco hageena haddana dakhi yusuf bakar ile meedana waa gubanaysaa waa run markaas aad ilaahay in la baryo Mhm.
dhibka inuu dhacin marka waa labadaas nimankana waa niman sahla ma aha kana sahal ma aha Mhm.
hataa naagta la socota muta rail had- nimankan mada- waa leeyihiin maada karuwa haddii hataa haddii la helo mhm bar inuu ka tagtaa lagaba nin moogta naa khatar waa naagtan haye haddii hadda is mar waayaan mahad raila aha in iska cashis intaas- ila intaasoo sanada moogta ii siyaasa kuma jirin waa sax dadkoodanaa ride aha ma ujeeda yani aha mahad wax kasta waa loo dide aha hadda waa la keensade mhm kan nafteeda waxaa la reereemeed madaxweyne taraalli kuma aheen naag kale buu rabay inuu keensado waa siyaasad moogta hoose dadku ku hadlayaan waa sax si kasta ha ahaatee aha anaga ilaahay aan barino Aha.
meesh khayr ku jiro kenya khayr ugu jiro khayr nugu jiro in ilaahay subxaana watacaala sahal ka dhigo intaasaan kaga baxaya adig iyo ummad muslimiin dhammaantood waan idin salaamee Shukran, aad baad u mahadsan tahay.
Ilaahay waafajiyo khaatimada ilaahay noo hagaajiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدو ما سيني حقا كلا قد كتلفون كان سيني سودو وقسلام يا مقعاقا
هلو هيا.
عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام يا صاحبي ابو بكر شكرا وقاس مقعاقا magacaygu waa kaaderi ojokwale مقعا
kaaderi كابيري ojokwale كابيري سودو
Ah, waan dhowahay dhammaan waan salaamay soomaali weyn أها
dalaan kadib kolley aan soomaali waxaan ugu baaqayaa ko- inay nabadda iyo garanaysa ay ka shaqeeyaan gaar ahaan reer nordistan صح wakti xilli siyaasadeeda lagu jiraa أها marka waa inay nabadda iyo ma garanaysaa ay wadajira ka shaqeeyaan saasaan ugu baaqaya laakiin aniga nimankan oo waxaa la dhahay ooda jiida iyo qaaditaankeeda waa isla gurigeyntii aniga labada nin aniga isku midin bay ii yihiin kolley maga هيا
Een, marka waxaan dhihi lahaa soomaali een, dee iyagu inay isku dashadaan baan sinaan lahayd واسح oo ay nabad iyo wanaagga ka shaqeeyaan mhm kenya dowlad ma burburaysa kenya dal- dal- dalka waa dal dowlad le waa dal dimuqraadiya waxa waaye yani sida hadda dadka ay moodayaan maaha two seventeen xilli ay ka xumeyd ma jirin waa runtaa
marka eh, insha allahu tacaala eh, ra-iiskan qofkii siyaasada raba ama siyaasad doonaya ama inuu kuura hela raba waxaan ugu baaqaya inuu nabad iyo si yani ma garanaysaay macquula uu ma garanaysaay eh, inuu ku raadsado kaa beeri maa lagu dhaha adiga
ha kaa dheeri kuwaa leh kaa dheeri mise kaa beeri kaa dheeri kaa dheeri maasinisaa Aniguna la yidhaha, laakiin magacay waa nickname waay oo okay kaa dheeri aad baad umaadsantahay saaxiib Ah, mahadsantiin dhammaantiin shukran aad baad umaadsan tahay Salaamaya.
kuwale aad baad umsalaamaya saaxiibkaasi kuwale naga soo wacay reer kuwalena waan salaamaynaa saaxiibka ee naga gaarsiiy salaanta kuwale asxaabta halka ku dhaqan waan salaamaynaa in badan ee dhegeystayaashaasi uu ka mid yahay kaa dheeri halo halo halo halo
yuusuf bakado waxaa soo laabtay waa adige
waa xuseen falire xuseen haye bal ma baaqi- ma buraambarkii bartayna noogu celis miyaw hadee xiisa xiisa ay hayaa mug haye welina ma noo kala cadeen waxaa noo qaadaysa inuu buraambar yahay inuu inuu geeraar yahay kaa geeraar waaye haye
waxaa aan geeraarka aan kusoo masashay ma garan Eh.
Eh, Xuseen- maxaa dhihi jiray horta Xuseen- laba dhiig eh?
xuseen maada maada aliftay mise waa wax um aa maqashay oo dadkaad ka maqashay mise adin baa iska soo aliftay annaga cidanadoo dhan baa iska turtuurataa waa waa waa sidaa waa caynkaas Eh, marka buqo oo aniga buki baa arrimaha sika uu aqal ka dhadhawaajinay waa sax
anagaba waan ka yaraay aha laakiin saaka dhaliisha aan hadda usoo qaato waxaa waaye laba dibi meeshay ku hirdamaan horta cuud baa ku burburaa waa haye
Eh, aniga xuseen ahaan haddaan fiiriyo horta nabad allaha na siiyo amiin
nabadgelyada unbaa dan noogu jirta mhm
laba nina xoog lahna way ifayaan waa sax
duulaha waxaa la yidhi kariista bartani horta eh, la kariista barta kariista ceeb buu moodaa haye
waxaan haddaa qaadan jirta oo qaadan jirta maanta hadduu si kaa noqdo maxaad u malen ma qaadanaysa haye
adoo waxaan ka yaabanaya ninkan ruuta inuu rabshad iyo wax inuu kiciyo haye maya taas heshiis baa laga gaaray oo waa la kala saxiixday in qof waliba qo- in la ogolaado ciddii rayso in uu si nabad ah ku bixi doono
so kenya un ma waxan haa
dee ewelba waynoo dhaaran jireen been bay ku dhaaran jireen waxaan iska beenti baan u malayn aha
allaha maslaxa horta naga siiyo sax
Eh, marka aan kuleeyahay duubcas oo dagaal damacdoo dariiqi faliisataan ahay anna waxun baan dareensaday oo ninkii dagan waa in loo dig haye dagnida meesha horta way ku jirtaa oo in la isgaalahay meesha aniga waan u arkaa waxuse maanta waa tuuranaysaa haye horyaa seex wada caawa maanta Horyaa, horyaa waa fahmaysantahay shalay miya xildhibaanada meelaha soo gaareen waa maya xildhibaan maxaa laani daa horaa mugti idlantaad ii furtay ha dawixii wadi wakti waa kasoo wax- wakti waa kasoo wareegee hadee ti idaas baad ugu jirtaa hawadaasba maba haysan inta ka hor mug warni ani u cambaataa markaas saas hadda waa ku fiican tahay oo in yar lagu
hawadii horaan hastaa hadda waxaan lahaa ninkii shum- shalay iyo meelaha sabti xad bay ahayd meelahaas shuulugta lasoo mariyay siyaasiyiinta xildhibaanada gabarnada iyo senatarada meelaha soo wareegeen oo shosana horheey baa lasoo dhahay kuwa xagga laamiga markay soo qaadaan meelahan madooga ay imaadaan haddana way soo luluudayin anjoorka banaani ma soo dhaafayin
Eh, maxaa dhacay dhulka waxoogaa maaragtay colocation oo gawaaridana buufiskana uu ka halaabay shidaalkana ebel waaye may soo lugeynaya marka
dee in ay lugaan baa danta ku qasbi shidaal fiican lama haste haye iwad marka iwad haye gabagabadaan soo gaarna haye
ee maasha allah haye dareenka horta wuu jiraya nin walba ninka kale wuu ungaadaya mugta sida uu wax ku jabsan lahaa unbuu samaynaya waa sax
laakiin eh, ninkan hadda yar oo ruuto eh, albaabadii waxaa xiray ninkan ruuri oo xiray haye
albaabadii lagu kalluumaysan lahaa aha
way soo xirmeen waa sax
aminkana meel kale lama indhiindhan karo lama dooni karo haye oo waktigii waa iska soo gaartay haye
haddee hadda inay guusha ase ay raaci uma umalinayi aha hadday ka weecato horta ha iska samro aad baad umaqsan tahay saaxib eh, xuseen oo faleer annagoo dhan ha noo samro dalka iyo dadkaba ha u samro annagana mar unbu madax noo noqon doonaa in in kasta oo toban sana madax noo ahaawo shukran aad baad umaqsan tahay xuseen faliir aya abow shukran saaxiibkaas u mahadsan yahay waa nin kaftanka iska ogol oo heshiis aan nahay wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
daawud oo lagdheeraa jooge daa-uud khaliif soo ma ahan ahey odaygii khaliif ahaa soo dhowo bal
waan ku salaamay waan kaa qaaday adeer soo dhowow haye haddaan fikirka ka dhigto aha adigoo soo kooba waktiga u inahaya haye waraabo maaciye bay tiraa waraabo maaciye waraaba hee
ruwaa maaciye aha
dhaqsuu u dhintaa haye
tuuga kenya maanta wuxuu joogaa ruwaa maaciye kan habeenkii ciyana maxaa lagu tilmaamaa isagana kan habeenkii ciye lama arkaayo asaga wuu qarsoomi karay laakiin asagooba shiimadii iyo xoolihii dhex taagan afarta jees dadkii warmaha haysta ay ka jiraan oo ogaya in la dili
wuu hadduu dhaho banaanka soo istaago wax ka dhegaysa ma leh daqiiqadiiba ha afarta gees baa looga imaan haye
marka horta tuuga kenya baryahan kenya waa dad aqli badana waa la arko waa waraabo maalin iyo ninkii banaanka isa soo dhigo huyo umbaa ladii fartaasaa loogu taagi huyu miya
Ay.
haye Marka ma- wa- wax wax dhici kara ma laha haye
Eh, reer kenyana wax badan bay arkaan oo odaygan la dhacay xaqiisay wax badan arkaan oo maanta inay ku celiyaan bay kenya oo dhan rabtaa waa sax
ninkii qiil u dadayi waxba iyo qiil u dadayin mhm
wax hadmana way dhammaatay maanta kenya nafti baa haysaa huyo sii loo lahaa heeg baa la tegay haye
marka maanta wax xadi ma jirto haye
Eh, madaxweynahana meel uu iskaga yeelna stuudoon iyo wax la hadi iyo hawsha beentii ma geli karo isagana maanta
haye
marka en, jalwaan naxaayana hawsheeda ma jirto kenya oo dhan baa maanta jalweygana roon lahoo rabtaa duqan in gudaa la fiirin iyo daalka uu daala ninkan aad baad umaasantahay daawud khaliif
marka waa ruwa maalin ciye rayla unbaa qaadiye ruutona wuu samriye ha sugo weliba waxaan filayaa rayla toban sano asaga un baahan doonaa siduu u fiicnaado shan san uu sheegtay laakiin
yaa shan san uu sheegtay isaga
toban baa looga dhigi isaga shan ha liigu shantan ha liigu shantan ha liigu fiiriyo dhe
hoolana maba rabo iga waktiga uu soo dhamaystay mog haye kenya inuu hagaajiyo isku dayiyo leen buu ka dhigi jalwana waxay la dhahdaa annaga waxaa nahay eh, xadaankii afrikaan baa nahay yaana mog maxaa ula jeedaan musuq maasuqa way ka dheeriyiin yani daacad baan nahay oo wax baan hagaajinaynaa Ah, aad baad umaasantahay Da- daawud
ay shukran daawud khaliif waa- waa aad buu umahadsan yahay saaxib ayaa leh idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan Eh, inkastoo dhegeystayaasha ay xamaasad badan yihiin laakiin shukran aan leeyahay dhammaantood waan uga mahadcelinaya sida quruxda badan mar waliba ay halkan saaxiib aan oga dhigto oon sidoo kale u wada kaftino oo halkan aan iskula fahanno qodobka markaas aan soo bandhigo saaxiibada shukran ayaan leeyahay meelobay joogaan aan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ka ah kadibna dhegeystayaasha waxaan u sheegayaa inaan soo xiri doono barnaamijka laakiin xajirka ayaa had iyo jeer ta- adeegsada fariimaha iyo weliba sheekooyinka qancin karaa si ay usoo jiitaan taageerayaasha gaar ahaana dhalinyarada dabcan ay ka dhaadhiciyaan eh, qadyadooda cilmi baaris waxay muujinaysaa in internetka iyo baraha bulshada ay sii kordhayso inay noqdaan waddada markaas isticmaalka ah si loo dhiirigeliyo loo xa- loo xagjiriyo loona shaqaynaysiiyo qaybaha khatarta leh ee dadka si dhallinyarada siiba dhallinyarada waxaa muuqata in haddii la rabo in laga hortago xagjirnimada rabshadaha leh ay tahay mid wax ku ool ah waxaana loo baahan yahay in si weyn diradda loo saaro horumarinta sheekooyin wax ku ool ah ee ku saabsan goobaha caadiga ah iyo weliba kuwa dijitaalka si loo taasi loogu gaaro hadafka guud ee xayeysiinta waxaa ka hortegitaanka ee sheekooyinka rabshadaha wata ee xagjirinta kuwaas oo ku dhex milmay bulshada taasoo horseedayso inay noqdaan xagjirnimo rabshada wata xurunta qaranka ah ama xarunta qaranka ah ee la dagaalanka argagixisada n c t c waxay soo saartay sheekooyin ay dabcanka kala gedisan iyo kuwo kale oo lagu faafin doono warbaahinta caadiga iyo aaladaha dijitaalka ah ee kala duwan si ay eh, markaas u daawadaan dad kala duwan oo ku jiraan kuwa aadka markaas ugu nugul dhibaato badan soo maray ama markaas la kulmay fariimaha ujeedadu ay tahay in xagjirta laga dhigo dhallinyarada oo ay markaas ku biiraan kooxaha xagjirka ama argagixisada dhegeyse hadafkaadu muu yahay ama hadahal kudhigaadu ma yahay muxuu yahay shirkadda bref waxay markaasi ku leedahay ukiona kitu sema kitu hakuna dini ambayo inatetea ugaidi usione buibui ama kanzu ukiona ugaidi haya ni mavazi tu ayaa lagu leeyahay ugaidi ni sawa uga- ugaidi si swali la dini Chu- waxaa lagu leeyahay chukua msimamo kataa ugaidi gaidi ya sini ni, gaidi ni harami, ga, gaidi ni haramia, tuwalinde watoto wetu s- ni rasimali yetu, tujibeushe ama uleju watujibe, wat- watujiepushe na itikadi potofu. Kataa ugaidi, linda Kenya, tafuta elimu, ebuka ugaidi. waxaasoo dhan ayaa markaas lagu leeyahay dhegeyste maanta oo ka dexdaro ka fogow arrimaha xagjirnimada iyo argagixisnimada dhegeystayaal aan kugu daray mid ka mid adeega qaybta barnaamijka shirkadda safaricom ayaa mar waliba waxay markaasi macaamiisha u haysaa adeegyada wanaagsan ay ku farxaan macaamiisha safaricom ayaa waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan inay soo iibsadaan telefoon oo afar ji oo casri ah oo ay markaasi ku iibsadaan labaatan shin maalin weliba safaricom waxay markaasi doonayaan inay macaamiisheeda ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka ah waxaad haddaba dhegeystaad iibsan kartaa telefoon cusub oo union raybro oo aad markaasi ku iibsan karta labaatan shin maalin weliba fursadda ayaa keli waxaa markaasi kaga faa'iidsan karaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muizi telefoonka kenyaanku yaqaaneen kabambe matoshlaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka ya two g iyo three g adeega ayaa waxaa markaasi la dhahaa lipa mudhogo mudhogo ee micnaheedu tahay tartiib tartiib iskaga bix adeegan si deg deg ah tusaale dhegeysta markaad hayso telefoon casri ah oo aad internetka u isticmaali karto ay waxaa markaasi kaga faa'iidaysan kartaa waxyaabo badan sida markaasi inaad ka barato xirfadaha cusub google-ka ayaa sidoo kale wax kaga baari kartaa waxaa sidoo kale aad u adeegsan kartaa telefoonka waxu adeegsan kartaa inaad markaasi guriga kaga soo shaqaysto mise waxyaalo fara badan aad kaga qabsato haddii arday taa jaamacad akhrisata mise kolleji aad akhrisata ama isticmaali karto tilmaamaha qariirada google-ka ama sabir aad ku qaadan karto waxaase markaasi kaa saacidi kartaa dhegeysti waxaa markaasi la kulman nin saaxiibkeyn ah oo markaasi ka sheekeeyey waxyaalaha markaasi faa'iidada uu leeyahay haddaba dhegeyste waxaan sidoo kale aragnay gabdho badan oo markaasi kaga faa'iidaystay telefoonkaasi soo qabsaday telefoonkan union raybro oona ka bartay qaab cuna karista loo aqaanin waa kuwa markaasi baadiyaha ka imaada magaalaha soo gala mise kuwa gabdha- gabdhaha magaalooyinka ama tuulooyinka laga soo guursaday lana keenaya xaafadaha nairobi mise maga- magaalooyinka waaweyn la keenayo kuwaasoo laga yaabaa in cunu karista ay ku yara dhib tahay ama aysan aqoonin laakiin gabar gabar gabdhaha telefoon casri ay wadato youtube-ka ay gelayso sidii markaasi loo kariyo bariiska sida loo walwalaaqo sidii wax laiskugu dardaro sidii wax laiskugu jacburiyo sidii cunto qurux badan loo soo saaro sidii caraf caraf cun- cunto caraf leh loo soo saaro waxaasoo dhan youtube-kay ka baranaysaa iyadoo markii dambe u fududanayso oona arkayso xaajigeedu markaas u dhoola cadeynayo waxla xaajiga ka dhoola cadeysiya cunno macaan kusoo jiita oo markaasi waa inaad markuu xaajiga uu qayliyo macmacaanka afka aad kala ordaan ma ah waxaan qaylihii hoos aad ka gelinaysaan haddaba waxaan ku leenaha ka faa'iidayso fursadahan shirkadda isgaarsiinta safaricom ee telefoonka ay ku keentay union raybro macaamiisha waxaa markaas laga doonaya inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka union raybro iyo in kale fursadda lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaasi micnaheeda tahay haddii aad markaas isticmaalayso telefoonka casri kama faa'iidaysan doontid wejiga hore ee fursadda lipa mudhogo mudhogo si aad u fiiriso qaraac star five of hasha mixidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii markaas aad u qalanto waxaad helaysaa farin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhawey safaricom markaad lacagta hesho waana inaad markaasi sida ugu dhaqsi badan halkaas aad ku gaarto kadib waxaad markaasi bixinaysaa lacag horumaris oo shan boqol ah halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ayaa fursad markaasi kuu siinaysa inaad si tartiib aad u bixiso haddii aad markaasi fursaddan haysanin inaad hesho waxay micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah laakiin anaga waxaa markaasi diiradda saaraynaa oo aan rabno dadka markaasi niclaha tooshilaha wato oo ay leeyihiin mar waliba bitriga naga dhacay telefoon mahayo shukaansiga ma galno oo sidan baan nahay iyo sheekbareley waxaan loo joogin Mm-mm. taasi adeer maanta kugu dambaysan kuleeyahay orod booqo shirkadda isgaarsiinta safaricom xarumaheeda dukaamadeeda oo soo qaada telefoonkaasi lana jahanqaad dunidan casriyowday dunida markaas iminkan cid waliba u tillaabsanayso inay tillaabo ku gaarto adigana maxaa dibka ugu dhigaya haddaaba geerijirihii iminkan uu wato telefoon casri ah uu ku leeyahay bal inaan ku arkaan rabaa in adeer mar waqti fog baa igu dambeysay oo video kaa soo wacayo adigoo magaalada joogta ka waran tooshila marka adeegaa soo doonanayso t- tooshiraha guriga kaga soo tegayso adigoo qurux badan oo saa markaas u dhoola cadeyn qurux badan wejigaada quruxda soo jiidashada leh ayaa suuqa markaa imaato laga yaaba yuusuf bakad oo iska socdo inuu quruxdeeda cajiibgeliyey inuu ku salaamo walaal seeta ma fiicantaa ii waran alxamdulilah walaal waan roonahay telefoon ma lambar ii qor waxay ku leedahay lambar mahay telefoonka gurigan kaga soo tegee lambarka flash anaa dib kuu soo wacaya ilan gabri taro shirihii ayay ka faanaysaa ka xishoonaysaa Mm-mm. telefoonka maanta soo qabso shirkadda teg kadibna waxaan ku leeyahay markii hadhow lagaa hormaado markii telefoon number ii qorlo wejiga uga dhufo inta ku qoran saaxiib lambarro unbaa raadinaysiina adigoo dhoola cadeyntaada iyo xaragadaada iyo maaragtay mhm, laafyadaada ha isla qaadaan buu kuleeyahay telefoonka iyo xaragadaada iyo dhoola cadeyntaada ha isla jahan qaadaan ku leeyahay soo qabso maan telefoonkaas star five of hasham xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo dhibaa mudhowga mudhowga dhegeysan xamdi guray ayaa ma dhegeysan stuudiya labaad ku jirta waxay markaasi rabtaa dhegeystayaal barnaamijkii madasha ee ganacsiga ah in goorow hawada inoo soo miriso dhegeystayaal inta ka hore dhegeystayaasha waxaan leeyahay sidaasi nabadgelyo shukran shakuur wa shukran jaziila meel ba joogtaan dhegeystayaal aad u tiro badan arkaya dhegeystayaasha inay weliba soo beegsanaan doona barnaamijkan ka qayb qaataan saaxiibada markaas ka qayb qaatay aad baan uga mahadcelinaha dhegeystiyihiin oo daafura barnaamijka sida markaasi sahra maxamed oo isli naga soo wacday nairobi halka sidoo kale cabdiqaadir qorane gaarso inaga soo wacay faaduma ismasalaani dabca masalaani ma laha anaa laakiin ugu magac daray gabar ehelka nairobi oo mahadsan tahay xuseen jiis dhankaas meeru ku mahadsan yahay axmed cabdi nairobi saaxiibka azimio lamoja iyo sidoo kale xuseen faliir saaxiibkayga dhankaasi xagarjeer ee madowgaashi ku mahadsan yahay abu maxamed aabaha saaxiibka ee idaacadda barnaamijka uu ku mahadsan yahay isagana iyo sidoo kale kaadheeri oo dhankaasi kuwaale ku sugan isagana barnaamijka ka qayb qaatay iyo daauud khaliif oo isaga lagdheera ku sugan saaxiibadaasi aad ay u mahadsan yihin sida quruxda badan fikirkooda aragtida markaas u dhiibtay ayagoo keli ma ahan saaxiibo fara badan waxaa jiraan dhegeystayaasha oo ku xiran laakiin aan ka qayb qaadan fikirkooda sidoo kale aan ka dhiibanin laakiin si dhow ula socda iyo waxaa jiraan kuwa markaasi aan u saamixin baqaadka telefoonka u suurtagelin oo rabaan mar weliba inay ka qayb qaataan fikirkooda aragtida markaas ay ka dhiibtaan laakiin ma dhacdo oo qinqadadka oo cariiri ah biisi ah qaarna markaasi way ka quustaan oo xagga telefoonka iska dhigaan markay gacantooda daasho laakiin waqtiyo fara badan ayaa ka badan dhegeystayaal oo codkaada mar aan maqli doonaa oo aragtida mar aan dhegeysan doonaa ha quusanin sta fm laga quusto hanaga quusanin mar weliba wehelkaada waa inaan noo hataa dhegeystayaal aad ayaa umahadsantihiin saaxiibayaal xamdi gure iminkan ku wareejinaa laakiin inta ka hore ha iga dheeraan hanaga fogaanin saaxiibada star f m